waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal subax wanaagsan arooryo suuban kusoo dhawaada wargeyska the standard saaka waxyaalaha kala duwan ee qoreen halka wargeyska kale the daily nation muscab uu inoo soo jeedin doona dhegeystayaal saddexda qodob ee markaas ugu weyn ayaan soo qaadanayna dhegeystayaal maxay tahay sababtu markaasi damayn leeyahay dabcan waa ragga madaxweynaha uhuru kenyatta aysan isku casilin ayaa laleeyahay sida wargeyska saaka bogiisa laba bogiisa lixaad uu qorayo iyo sidoo kale saaxiibka weyn markaas iminkan ay shaki fara badan kala qaadeen waa jimon jiki ganacsadaha weyne sidoo kale raila odinga waxaana laisku fahmu la-yahay dhanka siyaasadda iyo weliba waa hogaanka hanaanka doorashada ee sanadka labada kun labaiy labaatanka dhegeystayaal iyo sidoo kale madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto wuxuu leeyahay raila odinga waa bombolo dabcan waa sida uu hadalka u dhigay dhegeysa wargeeska saaka waa nin markaas labatay uu leeyahay sida wargeeska uu qorayo dawo aan ku bilaaba dhegeystayaal wargeyska iyadoo markaasi ay caadada ahayd ama sidoo kale dastuurku qorayo ka hor lix bilood inta doorashada guud ayaa markaasi laga rabaa in markaasi kuwa xubnaha dowladda ka ah siyaasiyiinta sidoo kalena dowladda ku jiraan ayaa markaas wargeyska ama sidoo kale dastuurku qoraya in ay iska casilaan shaqadooda kadibna ay ku biiraan saaxadda siyaasadda laakiin wargeyska waxaa laleeyahay shakhsiyaadkii markaasi ugu sumcada badnaa oo sidoo kale isha lagu hayay ayaason markaasi ka muuqan warqadaha markaasi istiqaal waa dabcan warqadaha markaasi ay isku casili lahaayeen san markaasi aan aada loo helin waxaa ka mid ah wasiirka difaaca dalka eugin wamalwa wasiirka waxaa ka mid ah dhegeystayaal ukuryatani oo maaliyadda ah iyo sidoo kale wasiirka amniga gudaha doctor fred matiangi iyo sidoo kale peter munya oo sidoo kale wasiirka beeraha iyo wasiiro aada u tiro badan ayaa halkan wargeyska wasiirka dabcan wasiirka wadooyinka dhismaha ayaa ka mid ah dhegeystayaal waa wasiire markaasi la sheegayo in markaas uu shaki uusan ka qabin madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sidoo kalena uu isku hubo sida wargeyska saaka bogiisa lixaad uu qorayo wargeysadan dabcan dadkan ayaa markaas horaan u hanqaltaagayeen siyaasadda iyo sidoo kale doonayeen in xilal kala duwan ay ka qabtaan wadanka sida kountiyada iyo sidoo kale xilalka markaasi kala duwan laakiin imikan waxaa leeyahay waxay ku markaasi ku salballaarsadeen kuraastoodii ay ama sidoo kale kursigii ay ku fadhiyeen dhegeystayaal ee wasiirnimada madaxweynaha ayaa wargeyska wuxuu sidoo kale qorayaa in markaasi madax xanuun fara badan uu ka haysto dhanka wasiirada markaasi horaan iska casilay oo sidoo kale saaxadda siyaasadda ku biiray iyo weliba kuwa xogayaasha guud ee wasaaradda wasaaradooyinka kala duwan dhegeystayaal waxaana markaas iminka la doonaya qorshe kala duwan oo markaasi uu ka horumarin karo wadanka intaas bilood ay u dhiman in markaasi uu helo cid gacan markaasi ku siin karto hadda waxaa leeyahay baahida iyo weliba ma ka kaafin karaan dabcan wasiirada usoo hareen oo markaasi kuwa shaqada ma sii wadi karaan inta doorashada markaasi laga gaarayo ilaa iyo lix qodob ayaa markaasi kala duwan lagu soo saaray madaxweynaha in markaasi uu difaaco sida markaasi horumarinta afartiisa ajenda ee qorshaha ee the four agendas the four big agenda dhegeystayaal afarta ajenda ee madaxweynaha waxaa ka mid a dhegeysta doorashada guud wadanka ka dhacayso sidii markaasi loo xalin doorashada guud wadanka markaasi ka dhacayso sidii markaasi gacan weyn ooga qaadan lahaa ammaankeeda una sugi lahaa una markaasi ku dhici lahayd sida ugu haboon dhegeystayaal laakiin wasiirada ayaa dhanka ka haystaa culeysyo fara badan laakiin inta markaasi ugu sumcaada badneed sidoo kalena garab uu ka haystay ayaa markaasi u hareen leeyahay laakiin waa qaab markaasi siyaasadeed oo ay ku harayeen xafiisyadaas laakiin haddii ay ka bixi lahaayeen waxay markaasi noqon lahayd culeys aada u tiro badan oo soo fotorto madaxweynaha sida wargeyska bogiisa lixaasaaka u qorayo waxaana markaasi leeyahay wadahadal markaasi ragga madaxweynaha uu la samaystay sida uga joojiyo in aysan iska casilin wargeyska bogiisa lixaad ayaa qoraya saaka wargeyska sidoo kale halkan bogiisa afaraad iyo shanaad wuxuu qorayaa dhegeystayaal waa labada rag ama waa raggii saaxiibada ahaayeen waa raila omolo odinga iyo sidoo kale ganacsadihii weynaa ee jim wanjiki jim wanjiki ayaa horaan soo sharaxay ama sidoo kale sheegay inuu doonaya in xisbiga odm uu ku tartamo jim wanjiki ayaa horaan dhegeystayaal lacago fara badan ku bixiya sidoo kale soo qarash gareeyey raila omolo odinga doorashooyinkii wadanka markaasi ka dhacay labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii halkaasi saaxiib ah sidoo kale ay sii ballaariyeen xisbiga o d m kharashaadka jim wanjiki ayaa markaasi difaacayay sidoo kalena taageerayay doorashada sidoo kale waa xubnaha markaasi xisbiga o d m taageero xoogan uu ku lahaa weliba dhanka maaliyadda laakiin waxaa laisku fahmi waayey in markaasi jimon jiki usoo bandhigay raila omolo odinga in sanadka labada kun labaiy labaatanka uu tartami doono xilka inkastoo laakiin taasi ay ku adkaatay jimonjiki waxaana markaas kala kulmay cadaadis xoogan oo raaila sidoo kale markaas wejiga u bedeshay waa tii oo markaas isku bedeshay dabcan iga jeyso ee ku noqotay jimonjiki waxaana uu kala kulmay madax xisbiga o d m raila odinga waxaa markaas le imikan jimonjiki oo dabcan furtay jubadiis dabcan jubadi ama wuxuu ka furtay wuxuu furtay leeyahay wuxuu markaasi ka furay furka uu ka furay dabcan tuubadii oo waxaa leeyahay wuxuu helayaa waxaa markaasi ku dhacaysa firarka raaila odinga waxyaalaha markaas ula kulmayo xisbiga o d m iyo weliba kulanko markaas ay doonayaan inay qabsadaan culesna ka haysto qaybta markaas uu ka riixayo dabcan waa jimon jiki oo markaas sheegay isagana inuu ka tirsan yahay xisbiga o d m dhegeystayaal laakiin iminkan waxaa markaasi doonaya in la safto sidoo kalena uu ka dhiidhiyo qeybta markaasi xisbiga one kenyan alliance inkastoo laakiin aysan shaacin sidoo kalena sheegeen horaana in uu qeyb u ka ahayn one kenyan alliance council musyoka uu hogaaminayo musuc bayaan ku wareejinaya dhegeystayaal wargeyska bogiisa laba iyo labaatanaad waad raali ahda wargeyska bogiisa lixaad halkan wuxuu qoraya madaxweyne ku-xigeenka dalka wilim ruto wuxuu leeyahay raila wilbi apupet uu leeyahay dhegeysa waxa uu yahay bombolo waa sida wargeyska uu qoraya saaka wuxuu leeyahay waa qof markaasi la adeegsanaya dad markaasi shakhsiyaad qaar ayaa markaasi ku doonaya inay kaga gudbaan buundada waa sidoo kale wuxuu leeyahay danahooda shakhsiyaadka markaasi ku fiirsanayaan si ay markaasi danahooda yoolka uga gaaraan doorashooyinka iyo wakhtiyada markaasi kala duwan ay soo socdo laakiin wuxuu leeyahay qof markaasi isku fila ma ah sidoo kalena go-aankiisa wato laakiin waa qof markaasi gadaal laga riixayo waa xeelaha markaasi qaara hadalka oo sida dabcan uu u dhigayo madaxweyne ku-xigeenka wuxuuna markaas ku difaacanayaa kursigiisa sidoo kale uu ku gadaya dadka shakhsiyaadka ama goobaha markaasi fagaaraha iskugu soo baxayaan uu kaga gadaa ololihiisa siyaasadda laakiin sabiina jeege dhegeystayaal oo markaas isagana wargeyska halkan uu ku qoray uu leeyahay waxay markaasi dhahday dhegeystayaal wargeyska uu leeyahay raayila waxba walwal yuusan ka qabin codadka kuuraha waxaan u dhacaynaa sidii labada kun waa labada kun toddoba iyo tobankii aan ugu dhacnay uhuru kenyatta taasoo shaki fara badan markaasi dhageyso sidoo kalena dhaliilo fara badan keenayso iyadoo markaasi aada u qabsatay warbaahinta waxaana hadalkaasi ay sidoo kale sheegtay in markaasi lagu taageeri doono sidoo kalena hanaanka qaabka markaasi wax isdabamarinta ee si cad rasmia u shaacisay shalay waxaana markaasi baraha bulshada qabtay hadalkaasi idoo sidoo kale wakiilada qareenada qaar ay aada uga hadlayaan hadalka markaasi sabina jege ee ku aadan in ay codadka kuuraha markaasi hanaanka sistemka casriga ah loo mari doono sheegtay in ay israaila uu ku geli doono madaxtooyada state house dhegeystayaal hanaankii hore uu ku gudbayay madaxweyne uhuru kenyatta waa sidai hadalka u dhigta iyada labada kun toddobiyo tobankii dhegeystayaal arrimahaasi ayaa markaasi aada loo hadalhayaa oo markaasi sheegaysa in aytan markaasi keeni karto dhibaato kale iyo weliba naceeb fara badan oo markaasi gabadha ah xildhibaanada ah ka soo baxday dhegeystayaal arrimahaasi saaka wargeysada waxyaalaha markaas ugu weyn kaga hadlayaan dhegeystayaal sidoo kalena waxaa wargeyska kala maqli doontaan isagana waxyaalaha markaas ugu weyn oo aan muscab ku dhaafayo waxaa halkan wargeyska intaanan muscab aan ku wareejin dhegeystayaal leeyahay raila allic waa dabcan xubnaha markaasi taabacsan raila odinga waxaa markaasi imikan dabcan fowdeynayaan ama fowdo ay u dirayaan madax xisbiga ford a n c iyo sidoo kale ford kenya waa musalim mudavadi iyo sidoo kale moses watangula kuwaasoo ay ayagana markaasi qayli ay ku wadaan qeybta markaasi galbeedka dalka kadib halkaasi hardankooda uu ka dhexeeyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madax xisbiga odm raila odinga waxaale sheeke sheekadii hore sheeke soo dhaaf imikan waxaa horaan imikan dabcan horaan waxay ku socotay dhanka bartamaha dalka waxaa dabcan bartamaha dalka markaas xida ay kala duwan ay ku kala yeesheen dhankooda waxaa imikan haddana ay doonayaan inay ku xidadeystaan dhanka galbeedka dalka musale mudaveri oo garab siinaya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale francis atwoli oo asagana markaasi sheegto duqa in uu yahay galbeedka dalka oo garab siinaya madaxweyne waa madax xisbiga o d m raila odinga ayaa hadda markaasi dabcan eedeyn fara badan loo kala jeedinaya sidoo kalena dab kenya oo a markaasi hogaaminaya wasiirka difaaca dalka asagana waxa uu sheegayaa in xubnaha kala duwan ay taageeri doonaan madaxa xisbiga o d m raila odinga oo markaas halka ay u xiran tahay ama u xiran tahay raila odinga laakiin dood fara badan halkaasi ku noqnoqoshadadeed sii badatay iyo sida markaasi xudxudashada kala duwan ay ugu sii muujinayaan una soo dabcan usoo qabsanayaan dadka halkaasi ku dhaqan cidda guusha raacdaba waa loo fadhiyaa la arki doonaa dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal bal musab baan ku wareejiye musab subax wanaagsan saaxiib
subax la mid ah yuusufow adiga iyo dhegeystayaashaba dhammaantiin subax wanaagsan ayaan habada idinka leeyahay dabcan ee wargeyska daily nation ayaan soo qabanayaa iminka waxyaaba aada u tiro badan ayuu subaxani kow iyo tobanka bisha labaad ee februaayo labada kun labaiyo labaatanka maalin jimcaha uu qoraya ama subax jimcaha ee warbixinta ugu hore haddii aan soo qabto wargeyska daily nation waxa uu ku saabsan yahay dhankaasi iyo xog cusub oo lasoo saaray oo ku saabsan ee waa faqrinimada iyo saboolnimada dadka ama shacabka dalkani ku nool afar ka mid ah tobankii qofba ma awoodaan inay sab- inay iska bixiyaan kirada guryaha afar ka mid ah tobankii qof ee ku nool dalkan kenya ma awoodaan inay iska bixiyaan kirada guryaha marka laga hadlaya kirada gurigana waxaa leeyahay waa wax ka hooseeyo shan kun oo lacagta kenyaanka ama lacag kenya shan kun oo shilin wax ka hooseeyo ma aysan awoodaan waa xogtii ugu dambeysay iyo tiradii ugu dambeysay ee halkaasi laga soo saaray balse warbixinta qoto dheer ayaan u gudagelaynaa boga tobanaad ee wargeyska daily nation aan aadno dhegeystayaal boga tobanaad ee wargeyska daily nationna halkaasi waxa uu soo qaatay sawirka mid ka mid ah dabaqyada dalka waxauna leeyahay ama uu soo qaadanayaa muxuu- amaba warbixintan waxaa loo aaneynayaa kadib waa markii uu dilaacay xanuunka covid nneteen ee horaantii sanadkii labadii kun labaatankii ama dabayaaqadii sagaal- labadii kun iyo sagaal iyo tobankiiba iska dhe waxaa leeyahay tan iyo markaasi markii uu cu- cudurkani bilaabanayay waxaa leeyahay tobankiiba hal ka mid a kenyaanka ayaa markaasi ka mid ahaa dadka iyagu aan awoodin inay bixiyaan kirada ka hooseysa shanta kun laakiin tiradaasi waa ay afar way saddex jibaarmatay oo iminka bo- tobankii qof afar ka mid ah ayaasan bixin karin waa lacagahaasi kirada ah dhegeystayaal iyadoo leeyahay xarunka covid nneteen ayaa saameynta iyo awadiis ayaa arrintaasi ka dhalatay waxaana sidoo kale leeyahay maadaama dadkii shaqooyinkii ay waayeen ama lumiyeen sidoo kalena mushaaraadkii laga jaray arrintan ayaa meesha ka dhalatay ayaa leeyahay sidoo kale lix dhibic laba milyan oo qof lix dhibic laba milyan oo qof oo kenyaana ayaa waxaa leeyahay sidoo kale waxaa iminka ay ka mid noqdeen dadka saboolka ah tan iyo markii uu bilowday xanuunka covid nneteen six point two million qof ayaa povertiga ama poverty rate waxaa loo yaqaano iminka galay oo noqday dadka saboolka ah dalkani kenya dhegeystayaal waana xogogtii ugu dambeysay taasina waxaa leeyahay waa toddoba waa xogtan cusub waxaa leeyahay waa toddobaatan iyo labo boqolkiiba boqolkiiba toddobaatan iyo labo waa dadka iyagu aan iska bixin karin wax ka hooseeya shan kun oo ah kirada ee bishii dhegeystayaal dabcan warbixinta aad iyo aad ay u badan tahay sidoo kale ee waxa uu leeyahay ee amaba uu soo saaray warbixinada amaba ismaamulada uu leeyahay iyagu ma awoodaan in amaba ugu badan dadka iyagu aan iska bixin karin karada waxaa ka mid ah kuwale tranzoya kakamega lamu galbeedka bokot boomeet ayaa ka mid ah meru ayaa ka mid ah sidoo kale waxaa ka mid ah narok baringo iyo weliba homa bay laakiin ismaamulada uu leeyahay waxa ay iyagu mar ka mid yihiin ee kuwa iyagu iska bixin kara amaba awoodaan ama ugu wanaagsan waxaa ka mid ah waliba viga muranga busia mombasa migori ayaa ka mid ayuu leeyahay dabcan waa uu kala qadqaaday waana warbixinta ugu horee maanta wargeyska uu qorayo ee ku saabsan waa dhankaasi iyo xogtii ugu dambeysay iyo shacabka kenyaanka ah oo badankoodu leeyahay waxay qarka u saaran yihiin faqrinimo siyaasadda ayaan galaynaa waxaa leeyahay iminka waxaa la beegsanayaa xildhibaanada xulafada la-ah madaxweyne ku-xigeenka dhankaasi iyo aqalka baarlamaanka waxaana laga saarayaa ama mid mid looga siibayaa waa xilalka ay ka hayeen guddiyada kala duwan ee baarlamaanka si qaasa kuwa awooda badan oo ay ka mid yihiin dhankaasi iyo was- eh, d- guddiga wasaaradda difaaca sidoo kale wasaaradda tamarta iyo sidoo kale dhankaasi iyo arrimaha dibadda foreign relations waxaa loo yaqaano Eh, dabcan dhowr xildhibaan ayaa halkaasi magacyadooda lasoo qaatay oo iyagu laga qaaday gudoomiyaha ama xilka guddoominimo ee guddiyada kala duwan ee baarlamaanka dalka iminkana waxaa laga dhigayaa oo keliya xubin member keliya ayaa laga dhigayaa dhegeystayaal markii xilligii hore ay ahaayeen chairman ama guddoomiyayaal ay u ahaayeen guddiyadaasi kala duwan waxaa leeyahay sidoo kale ee, goobaha amaba d- meelaha dadkan laga siibo waxaa lagu bedelayaa kuwa iyagu garabka azimio ee taageera raila odinga ayaa lagu bedelayaa ayaa leeyahay bogga shanaad ee wargeyska anway guuru barasabka kerinyaga ayuu ku saabsan yahay warbixintaasi waxa ayna leedahay haweeneydan madaxweyne uhuru kenyatta wuu u fasaxan yahay inuu imaado gobolka bartamaha balse wax uuna qaadaya ma laha gobolkaasi waxa uu u xiran yahay boqolkiiba boqol ay leedahay madaxweyne ku-xigeenka william ruto madaxweynaha maadaama sidoo kale uu sheegay ay leedahay in xisbiga jubilee dib loogu soo nooleynayo gobolkaasi bartamaha dalka arrintaasi socon mayso oo shacabku iminka waxay la jaan qaadayaan xisbiga cusub ee u d a u hogaamiyey madaxweyne ku-xigeenka isaga ayaana codka halkaasi ka heliya ayay leedahay madaxweynena madaxweyne uhuru kenyattana yuusan isdaalin hadduu halkaasi yimaado iyo haddii kaleba waa isku mid oo shacabka kal hore ayay socdeen ayay leedahay we moved on ayay leedahay annagu mar hore ayaan soconnay bogga lixaad sidoo kale waxaa ku saabsan yihin warbixin ku saabsan dhankaasi iyo siyaasada waxaa leeyahay iminka xisbiga o d m ayaa madax xanuun hayaa madax xanuun ay hedhig ay hayaa bay leeyihiin hedhigkaasina waxa uu yahay waa dhankaasi iyo gobolka nyanza xisbiyada yar ee halkaasi ka jira waxay doonayaan in awood ay ku yeeshaan azimiyo iyo sidoo kale in loo siiyo fursad ay ugu tartamaan xilalka kala doonaya halkaasi ka jira waxay leeyihiin o d m oo keliya halkaasi ka talin mayso annaga xisbiyada yaryar haddaan nahnay inaa xilalka xildhibaannimo barasabnimo senatarnimo sidoo kale wakiilka haweenka iyo wakiilka deegaanka m c inaan u tartanno ayaa waajib nagu ama khasab ah ayaa leeyahay haddii kale dee o d m islama sii joogi karno ay leeyihiin waa xisbiyada yaryar halkaasi ka jira iminkan waxaa leeyahay xisbigaasi o d m madax xanuun ayaa soo wajahaya dhegeystayaal wasiirka arrimaha gudaha dalka fred matiangi waxaa leeyahay iminka waxauu canaaninayaa siyaasiyiinta iyagu u ololeynaya amaba mar kasta ku jira kambeynka ama ololaha balse aan waxba u qabanin shacabkii soo doortay waxauna leeyahay dadka amaba siyaasiyiinta badankoodu waxa ay ka tarsan yihiin ama ay ku jiraan leenka ama liiska kuwa iyagu waxbaaan u qabanin shacabkii soo doortay laakiinse mar walba iyagu kambeyn ku jira jooga goobaha kala duwan xafladaha waxauna leeyahay midaasi wax wanaagsan ma ahan waa in kenyaanka loo adeego oo siyaasiyiintii ay soo doorteen iyaguna qeyb ka qaataan horumarka iyo sidoo kale waxqabadka iyo inay u gacan celiyaan shacabkii soo doortay le dabcan waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalka oo doctor fred matiangi arrimahan ayaan imaanaya wargeysku leeyahay kadib waa maalinkii madaxweyne uhuru kenyatta uu kal hore sheegay in qaar ka mid a ama uu ku eedeeyey qaar ka mid a siyaasiyiinta ugu sarsara dalka in mar kasta ay wadaan kambeyn ama olole ay ku doonayaan in markaasi xilka loogu doorto itis time to end mask ayaa leeyahay waa xilligii afxirka ama maaskarada iminka laasimka ah meesha laga saari lahaa waxaa leeyahay iyadoo dalkani kenya iminka covid nneteen uu hoos u dhacay tirada iyo sidoo kale ee cadadkaba ay hoos u dhaceen waxaa leeyahay iminka expertka ama dadka iyagu ah khubaradu waxa ay leeyihiin waa in dowladda aysan qasab kaga dhigin shacabka wixii laga bilaabo xilligan in ay xirtaan maskar oo face mask mastia laga dhigin ay leeyihiin dabcan waan ognahay magaalooyinka qaar dabcan nairobi a ka mid a haddii adigoo aan afxira xiran sidanin dibadda u baxdo ama banaanka u baxdo halkaasi dee askarta ayaa isku arkaysaan waana xabsiga ayaa lagu taxaabaya marka waxaa leeyahay arrintaasi meesha laga saaro maadaama covid nneteen uu dhammaaday aan rahde uu sii yaraaday ama tiradii hoos u yaraatay waxay leeyihiin khubaradu sida wargeyska maanta uu qorayo waa in meesha laga saaraa afxirka ama maaskarada warbixinta ugu dambeeyaan soo qabanaya waxaan doonaya in dhankaas dhegeystayaasha fursad aan u siino waxaan leeyahay dowladda ayaa waxa ay qorsheynaysaa in macalimiinta ay ka bixiso waa dhankaas iyo tababar oo ay ku qaadanayaan koosaska waxbarashada amaba kuwa iyagu iminka waa koosaska loo yaqaano teachers professional development t p d ayaa loo yaqaano dabcan macalimiinta iminka wax bara dadka ama ardayda wax bara ayaa la siinayaa kooskan waxaa leeyahay ku dhawaad laba bilyan oo shilinka dalka ah ayaa iminka loo qondeynaya lacagtaasi waxaana leeyahay iminka ilaa iyo lix waa lix amaba waa sanadaha iyadu ay akhrisan doonaan waxaa ka mid ah shan sannadood lix kun oo shilinka dalka ah ayaana waxaa leeyahay laga bixin doonaa modulkiiba amaba taamkiiba macalimiintaasi dhegeystayaal iyagu la leeyahay waxaa iminka dowladda ka bixin doontaa lacagahaasi ama kharashaadkaasi sida wargeyska uu qoriyo waa waxaa loo yaqaano teachers professional development t p d a loo yaqaana waa dhankaasi iyo xanaanka horumarinta ee xirfadda macalinka ayaa loo yaqaanaa markaan afka soomaaliga ku fasiro dhegeystayaal waana iminka lacag laba bilyan oo shilinka dalka ayaa loo qondeeyey ayuu wargeysku leeyahay macaalimiintaasi iyo in wax looga bixiyo waa qaar ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee subaxani uu daabacayo wargeyska daily nation dhegeystayaal eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan bal sidee lagu waabaristay goobta ku sugan tahay dhegeyste subaxani dhegeystaa ugu hore subax wanaagsan
asalaamu calaykum masacad wacalaykum asalaam waraxma
rashiid ibraahim bumwaani soo dhow rashiid aad baan u fiicin walaa nabad baa lagu soo kacay jibul waa fiican yahay iskuullada waa la aaday haye aad baa loo fiicin walaalkay nabad baan waa gartay bumaani jawigu waa degan yahay aad baa loogu fiicin walaalkay si fiican baa aad loogu baabaristay waa gartay waddankeenan ilaahay baan u baryaynaa inaad ilaahay sabab siiyo nabad aad baa umahadsantaa rashiid star f m hello
salaamu calaykum raxmatullahi barakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
mascadi bakar saahib diyaal waa saciid cabdullaahi wax inkasta waa maamulka wajeer saciid waan kusoo dhaweynaa saaxib wajeeri subaxan inooga waran alxamdulilah walaal nabadan soo baraysanay haye
saas jaadiidka amniga ganacsiga waxbarashada dhanka diiniga iyo maadiga walaalka idaacadda howlba allah subxaana watacaala soo talagalay ku kala socdaan waa gartay dhanka hadaleynta sida dhanka dhawaajisan siyaasadda ayaa aada ugu shidan mhm
marka ninkii halkaasi laga soo tagay alxamdulilah marka waxaan leeyahay dhammaan dhegeystayaalka idaacadda iyo weliyaalkaba subax wanaagsan saaxiib idinkan ay shaqadan in wacnaato waa mahadsanta saaxib xigaha c star f m hello hello star f m
هلو السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
هلو السلام عليكم wacalaykum asalaam soo dhow walaal magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo wacayso waa ka xumahay ka gudub halow dhegeystaha xigaan siinaynaa fursadda qadka ku jira qadku ka baxay dhegeystaha si isagana mar kale dib usoo beegsay aan leenahay dhegeystaha kale si yuusuf ee qadka ku jira star f m hello hello dhegeyste jalaalig wacalaykum asalaam waraxma
maxamed tabana idaarada dhigabure saacid haye maxamed gaarise ay subaxan
maasha allah boqolkiiba boqol wax kasta si rabbi ugu talagalay ku socdaan haye
marka aad iyo aad baa loo wanaagsan aad baana u barwaaqaysanahay marka waxaan leeyahay dadkii faasi bura haa waxbaa idin wacnaato buurada dhan dhammaan xaafadaha aha.
marka dhegeystayaasha dhanna waxaan leeyahay jimco wanaagsan ayaan leeyahay baka dhanna saacib aad baan ku salaamay waa mahadsan tahay hello star f m
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma maay waa maxamed cabdullaahi barquuqe haye barquuqa ay subaxan maxamed
barquuqaas waa boqolka boqolka ilaahay ugu talagalay inay ku socdaan waa fiican barwaaqa nabad baa ku barnay jimco wanaagsan baa idin leeyahay jimca la mida saaxiib adiguna mahadsan yahay dhegeystaha kalan siino hello star f m salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma soo dhow Hello. Hello, salaam calaykum.
wacalaykum asalaam soo dhow magacaaga inoo Waa ku- sheegay halkaad inoo soo waan wayayso ku salaamay musdaf wajeer haye mustafa jeeri subaxan
alxamdulilah saaka wajeer waa jawiga waa iska degan yahay alxamdulilah wax shida ma jiraan mhm afris afrisku aan la aaday beecsharada waa al- okay waaye alxamdulilah nabadgelyada waa okay idaacada okay waaye haye marka alxamdulilah waa kulayl iyo abaar unbaa laga cabaanahaa ilaahay muslimiinta soo qaboojiyaan ilahay ma dhow iyo nabadgelyo
mustafa wuu mahadsan yahay dhegeystaha kale السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
اخي عبد القادر وكاسة وحاجة من عبد المدير haye cabdulqaadir mandheer ay subaxan ابو اسكفي عاد الحمد لله برواقة قاعدين وحول بسقول لي والكلامة mhm واسكو انا كسبت حد بين مجرى waa garta waa mahadsan tahay saaxiib hello star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma عليكم السلام من دير تونسي soo dhow xaliima mandheer ay subaxan
دواي ما شاء الله أنت عن أمنا الحمد لله بإذن جرا أيه.
هواي mhm تقول كوالا عادي نعرف إلهي قمنا mhm
أنت دمتن الله ونعرف المسلمين أنت بقتنا الله نعافي الله أدين كان واي السلام aad baa mahadsan tahay hello star f m star f m hello
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
هلو waa ku maqlayaa raadi asagaawi soo dhow magacaaga inoo sheega halkaad inaga soo wacayso waxaan ku nool yahay gaarisa
haye magacaaga maxamed saare haye gaarsi subaxan maxamed nabad baa jirtaa wax balaayo ma jiro alxamdulilah waa la iska fiican yahay haye meelaha nooga nool alxamdulilah wax balaayo ma jirto mhm sidoo kale dalka tog waa soo shalay meelahan intoo ujaara sangaal waa gaarkeed ha dad badan baa ku dhammaaday oo gaari miina la- la kacdo aan ku aan shalay aan khabarkaasaan la soo gaaray haye
marka meeshaas wax nooga dhib badan male alxamdulilah waa iska fiican sida kale haye haye Wakaa- aad baa mahadsan tahay
wakaa.
dhegeystaha kale halo star f m
halo sky f m soo dhowow magacaaga inoo sheegay halka hadina soo wacayso
halo waa maxamed keenaan oo magaalada siyeelo joogo hayseelo inoo waran subaxan maxamed
alxamdulilah jawi waa iska degayn buraaqa maxaad sheegaysaa mhm
buraaqa nabadaa lagu soo kaxay alxamdulilah xoolaha hadda xoogahoo yar abaarta la moogiya buraaqa maxaad sheegaysaa nabad waaye waa gartay waa mahadsanta saaxiib
okay
halo
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة
waa ku salaam muscab waa cumar khiyara joogo meelo mandhera haye mandheera ay subaxan cumar
mandhera si wanaagsan oo waxaana loo waabiristay ilaahay nabadgeli waa lishay alxamdulilah haye aad ayuu u degan yahay ganacsiga waxbarashada wax walbaa kala socdaan mhm maanta waa maalin jimco ah ilaahay waxaa waaye ajirkeedana hana siiyo dhammaan muslimiinta meel kastoo joogaan iyo maxamuud daayir dhaqane iyo bintacadey kulli waa salaamayaa iyo inta yuusuf bakar diyaari kulli waa salaamayaa aad baa mahadsan saaxiib subaxda in wanaagsan insha allah subax la mid ah halo star f m alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة
aabash waxaa jalaal oo xaga dherje waa ku salaamay Waa adiga iyo kaafaamay.
dhegeystayaashaba mid la mid ah bashka xagar je- eh, xagar xagar dheera inooga xaga waran dheere alxamdulillah walaal aad baa loo fiican yahay saaka xoogaa daruur baa moodaa ina maarka ka yari leh xoogaa ma- qawda qoraxda mhm alxamdulillah marka annaga ilahay nabadda nagu soo kaashiciye muslimiinta dhammaan maarka waxaan u rajeynayaa inuu ilahay caafimaad iyo maarka amni siiyo insha allah aad aad baan nii salaamaya aad baa mahadsanta adigana halo star f m
alaykum وعليكم السلام ورحمة cabdulahi ayaa kusoo hadlaya magaalada garsa haye cabdulaahi gaarsi subaxan
alxamdulilahi rabilcaalamiin alxamdulilahi rabilcaalamiin barwaaqa ilaahay nabad baa nagu dareysay balaayishay wax balaaya mala jaraxde shalay waxaa mhm halo halo mhm وعليكم السلام ورحمة soo dhowow magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo wacayso dhegeystaha ugu dambaan siinaya halo star f m
asalaamucalaykum وعليكم السلام ورحمة
waa deeqo dhuw cabdulahi baranbala haye balanbalay subaxan deeqow
alxamdulilah laska fiican haye jawi waa mid degan wax dhib ma laha mhm
Dhamaan- dhammaan dhamaystayaa dhegeystayaasha maxaa leeyahay ilaa hadda istaagka ku xiran jimco wanaagsan jimca la mid ah aad baa mahadsan tahay dhegeystihi ugu dambe fursadda aan u siiyay ayuu ahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan oo wacan dhammaantiin goob walbaa joogtaan iyo si walba aad inoo maqlaysa halkan waa sta f m codka gobolka waqooyi bari waa subaxnimo jimcaha taarikhdu waxay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha labaad ee febraayo sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka waxaan gudagelaynaa ama si toosa inoogu bilaabmayaa barnaamijka hogaanka xaalada dalka subax walba isniin arbaca iyo weliba jimca ayaad ka dhegeysataan warbaahin kasta waxaa barnaamijka idiin daadihin doona anigoo xamsa ismaaciil iyo weliba saaxiibkii yuusuf bakat dhegeystayaal dhammaantiin waan idin soo dhaweynaynaa subax wanaagsan ayaan idin leenahay waxaad nagala socotaan mawjadaha kala duwan ee idaacadda iyo sidoo kale barteena internetka ama website-ka ayaa si toosa inooga dhegeysanaysaan gobolba aad joogtaan dhegeystayaal barnaamijka xaaladda dalka waxaanu ku eegnaa waxyaabihii ugu dambeeyey ama xaaladaha dalka haddii ahaan lahayd dhankaasi siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha kale ee dalka ka taagan ayaanu ku eegnaa dhegeystayaal ee maantana waxaanu eegi doonaa dhankaasi iyo waa codayntii amaba codbixiyaasha ama isdiiwaangelinta soo ilaatay iyo sidoo kale tirada yar ee ay isdiiwaangeliyeen dadka gobolka ama shacabka ku nool gobolka waqooyi beri iyo arrintaasi waxay ka dhimi doonta ama ka tari doontaba ama waxa waxyeelada ay ku yeelan karto waa loolanka lagu jiro in siyaasiyiinta doonaya kuraasta ugu sarreeya dalka ay markaasi gorgortan kula galaan gobolada dalka sidoo kalena ay markaasi eh, horseedi karta midaasi in ay lumiyaan waa kaalmahooda dhankaasi iyo miiska gorgortanka iyo sidoo kale dhankaasi iyo horumarka iyagu markaasi shacabka ay doonayaan dhegeystayaal guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee i e b c ayaa shaaciyey inuu diiwaangeliyey codbixiyaal cusub oo gaaraya hal milyan kow iyo soddon kun lixdan ama lix boqol afartan iyo shan waa ha- waa bishii amaba intii u dhexeysay ee bishii koowaad iyo weliba ee bishii labaad dabcan ee sidoo kale lixdii bishan ay ahayd markii uu guddigu soo gabagabeeyey wejiga labaad ee diiwaangelinta ee dadka shacabka ah kaasi oo soo bilowday toban iyo toddobadii ee bishii hore waxa intii u dhexeysay toban iyo toddobadii bishii koowaad iyo weliba lixdii bishan labaad waxaa isdiiwaangeliyey hal milyan oo qof dhegeystayaal gudoomiyaha guddigan waa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka i e b c waa wafula jibukati waxa uu sheegayaa in diiwaangelintu ay ka wadeen kun afar boqol iyo weliba konton oo ah deegaanada hoose ee waddanka iyo sidoo kale wadamada ay ku nool yihiin muwaadiniinta qurba joogta ah waxaa loo yaqaano diaspora ayaa iyaguna ah, ka mid ahaa dadka la diiwaangelinaya dhegeystayaal markii laga soo tago deegaanada ee dalkani amaba deegaanada hoose wadamada ah, markaasi dalka dibadiisa ah oo sidoo kale codeynta ama aanrahda isdiiwaangelinta codbixiyaashu ay ka socdeen waxaa ka mid ahaa wadanka mareykanka ingiriiska qatar jarmalka koonfur afrika tanzania canada ayaa ka mid ahayd sidoo kale imaaraadka ayaa ka mid ahaa uganda ruwanda burundi sidoo kale koonfurta ama sudaanta koonfureed ayaa ka mid ahayeen wadamada sidoo kale ay ka socdeen dadka kenyaanka halkaasi ku nool ay iyagu iska diiwaangelinayaan si ay ugu codeeyaan sagaalka bishii sideedaad waa xilka ama da- qofka u taagan xilka madaxweynenimo sidoo kale i b c ayaa waxaa la sheegaya inay soo gudbisay codsiyadan eh, saddex boqol sagaashan iyo lix kun oo ay markaasi shacabka doonayeen in loo bedelo goobihii codbixinta ay markaasi horey iskaga diiwaangeliyeen si guud dhegeystayaal waxaanu eegaynaa cadadka ama warbixinadii ugu dambeeyey sidoo kale ee tirada gobolada dalka sida ay u kala heleen ama ee, kuwa hele iyagu codadka ugu badan sidoo kale ismaamulada ayaanu eegi doonaa gobolka waqooyi bari sidoo kale ee warbi ama waxaa eegi doonaa tiradii ugu dambeysay ee dadka isdiiwaangeliya dhegeystayaal haddii aanu eegno ee, dabcan waxaa aanu ognahay in sidoo kale sanadkii hore dabayaaqadiisii bishii tobanaad ama bisha oktoobar ay sidoo kale howlahani socdeen ama isdiiwaangelinta ee, waxaa halkaasi isdiiwaangeliya hal dhibic shan milyan laakiin bishan ama sanadkan gudihiisa waxaa isdiiwaangeliya hal milyan oo qof tirada isdiiwaangelisay ama isu diiwaangelisay si guudba inay codeeyaan waa labo dhibic shan milyan ama laba milyan shan boqol iyo konton kun oo qof ayaa isku diiwaangeliyey in ay codeeyaan waa codbixiyaasha cusub iyagu doonaya inay isdiiwaangeli ama inay codeeyaan sanadkan labada kun labaiyo labaatanka codadka guud ee dalka amaba dadka iyagu doorashadan ka qeyb qaadan doona waxa ay dhan yihiin laba iyo labaatan milyan boqol konton iyo laba kun afar boqol kow iyo afartan waxay dhan yihiin dadka guud marka laisku daro oo iyagu codeyn doona kuwii soo codeeyey xiliyadii hore iyo kuwa cusub ee iminka isdiiwaangeliyeyba laba iyo labaatan milyan boqol konton iyo laba kun afar boqol koob iyo afartan kun ay dhan yihiin dhegeystayaal halka ay markii hore ahaayeen waa dhankaasi amaba aan- aan rahde marka ku isdiiwaangeli yihiin laba dhibic shan milyan oo qof ee ismaamul amaba goboladaan eegeynaa iminka gobolka waqooyi iyo beri dabcan ee laba laba iyo labaatankaasi milyan ee qof amaba codbixiyaal muxuu ku leeyahay gobolka waqooyi iyo beri dabcan lix boqol afar iyo toban kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal keliya ayuu ku leeyahay waa lix boqol iyo afar iyo toban kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashan ayuu ku leeyahay codbixiyaasha laakiinse dadka isu diiwaangeliyey codbixiyaasha cusub ee gobolka waqooyi beri waxay gaarayaan boqol saddex iyo toban kun boqol iyo shan boqol saddex iyo toban kun iyo boqol iyo shan ayaa ah dadka isdiiwaangeliyey bishii tobanaad ee sanadkii hore iyo bishii koowaad ee sanadkan labadii mar ee la qabtay o- am- amaba dadka iyagoo fursad loo siiyey inay isu diiwaangeliyaan codbixiyaal ahaan ee gobolada amaba gobolka rift valley ayaa ka mid ah gobolka codbixiyaasha ugu badan ay ka soo baxayaan shan dhibic saddex milyan oo qof ayaa halkaasi ku nool oo ku nool ay iyagu isu diiwaangeliyey inay codeynayaan waa gobolka rift valley sidoo kalena gobolkan waxaa kasoo jeeda madaxweyne ku-xigeenka five point three million ayay halkaasi iska diiwaangelisay dhegeyste sidoo kale waxaa soo xiga gobolka bari ee loo yaqaano easton saddex dhibic saddex milyan oo qof ayaa halkaasi iska diiwaangeliyey gobolka bartamaha central waxaa iska diiwaangeliyey saddex dhibic hal milyan oo qof gobolka galbeedka waxaa iska diiwaangeliyey laba dhibic toddoba milyan oo qof gobolka nyanza waxaa iska diiwaangeliyey laba dhibic shan milyan oo qof nairobi caasimadda waxaa iska diiwaangeliyey sidoo kale laba dhibic shan milyan oo qof gobolka xeebta ama coast hal dhibic sagaal milyan oo qof ayaa iska diiwaangelisay halka sidaanu soo sheegnay gobolka waqooyi iyo beri uu yahay gobolka ugu hooseeya ee tirada dadka iscadbixiyaashu ay halkaas iska diiwaangeliyeen gaarayana lix boqol iyo afar iyo toban kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal dhegeystayaal ismaamulada haddii aanu eegno ismaamulka amaba ismaamulada dhegeystayaal sidaanu soo sheegnayba ee gobolka waqooyi iyo beri waa kuwa iyagu halkaasi iska diiwaangeliyey amaba ismaamuladaasi haddii aanu ku horumarno dhankaasi iyo gaarisa dabcan gaarisa waxaa iska diiwaangeliyey sagaal iyo toban kun toban iyo sagaal kun oo qof ayaa iska diiwaangeliyay halkaasi amaba toban iyo sagaal kun boqol konton iyo afar ayaa halkaasi iska diiwaangeliyey amaba si kale haddii aan u dhigno waxaanu eegaynaa marka hore labada kun iyo toban iyo toddobadii iyo sidoo kale sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka codbixiyaasha gobolka waqooyi iyo beri ismaamulka gaarisa labada kun toban iyo toddobadii dadka iyagu markaasi isku diiwaangeliyeen oo codeeyaan waxay ahaayeen boqol lixdan iyo saddex kun boqol lixdan iyo saddex kun ayay ahaayeen laakiin sanadkan labada kun labaiyo labaatanka dadkaasi waxay gaarayaan laba boqol iyo toddoba kun laba boqol iyo toddoba kun ayay gaarayaan dadka iyagu iminka isku diiwaangeliya ismaamulkaasi gaarisa in ay codeeyaan waana dadka hadda goostay waxa ay dhan yihiin afartan iyo afar kun afartan iyo afar kun oo qof ayaa goosatay kaarka codeynta ismaamulkaasi gaarisa wajeer labada kun iyo toban iyo toddobadii waxaa dadka isdiiwaangeliyey ay ahaayeen boqol lixdan iyo laba kun sagaal boqol iyo labo laakiin iminka dadka labada kun labaiyo labaatanka isdiiwaangeliyey guud ahaan amaba tirada guud waa boqol sagaashan iyo lix kun afar boqol lixdan iyo lix dadka cusub ee halkaasi iska diiwaangeliyay ismaamulka wajeer sanadkan waa saddex iyo soddon kun shan boqol lixdan iyo afar ismaamulka mandera labadi kun iyo toban iyo toddobadii dabcan waxaa halkaasi iska diiwaangeliyey boqol toddobaatan iyo shan kun lix boqol afartan iyo labo waana ismaamulka qura ee ugu badan ba ah haddii aan fiirino xogtaasi gobolka waqooyi bari markaanu eegno laakiin sanadkan labada kun labaiyo labaatanka waxaa tirada guud ay gaartay laba boqol iyo kow iyo toban kun dhegeystayaal dadka cusub ee halkaas iska diiwaangeliyey maanta waxay gaarayaan soddon iyo shan kun markaanu eegno dadka iska diiwaangeliyey ismaamulada gobolka waqooyi bari sanadkan ismaamulka gaarisa ayaa ugu badan oo afartan iyo afar kun ee iska diiwaangelisay dhegeystayaal mandera soddon iyo shan kun ee iska diiwaangelisay halka wajeer ee iska diiwaangelisay saddex iyo soddon kun isiolo haddaanu eegno toddobaatan iyo shan kun oo keliya ayaa codeeyey sanadkii labadii kun ama aan codeeyey aan rahday ayaa isdiiwaangeliyey labada kun iyo toban iyo toddobadii laakiin iminka siddeetan iyo lix kun oo keliya ayay gaarayaan dadka labada kun labaiyo labaatan labada kun labaiyo labaatanka wadarta guud markii laisku daro dadka cusub ee ismaamulka isiolo iska diiwaangeliyey waa toban kun oo keliya marsabit sidoo kale boqol afartan iyo kow kun oo qof ayaa labadii kun iyo toban iyo toddobada iska diiwaangelisay laakiin iminka boqol lixdan iyo afar kun ayay gaarayaan dadka iska diiwaangeliyey sanadkan labada kun labaiyo labaatanka ee wada amaba tiradaasi haddii aanu eegno dadka iyagu isdiiwaangeliyey sanadkan waxay gaarayaan saddex iyo labaatan kun laakiin wadarta guud ee dadka iyagu codeyn doona waa boqol lixdan iyo afar kun dhegeystayaal waa dhasi guud goboladaasi ayaanu eegaynaa gobolada waqooyiba haddii aan raahdo amaba gobolka waqooyi beri sidoo kale waa dadka iyagu aanu eegayno tiradii ama xoogtii ugu dambeysay ee halkaasi guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha i e b c uu soo soo bandhigay amaba dadka iyagu halkaas iska diiwaangeliyey iskuna diiwaangeliyey inay codeeyaan dabcan waa qodobka maanta aanu barnaamijka ku eegeyno tirada goboladaasi ama gobolka waqooyi iyo beri gaarisa wajiya mandheera markaas ku dartid shacabka halkaasi ku nool waa dad iyagu haddii aan si kale u dhignaba gaaraya saddex milyan oo qof laakiin waa maxay sababta mar walba ee arrintani ee dadku iyagu codbixiyaasha ama dadku soo baxaya ay tirada aada u hooseyso saddexdaasi milyan ee qof waxaanu ka soo qaadno oo keliya lix boqol oo kun oo qof lix boqol oo kun oo qof ayaa isdiiwaangeliyay dhegeyste taasina dee waxaa la leeyahay arrintaasi sidoo kale ee marka la eegayo ma- wargeysyadu maalintii ay soo baxeen amaba la shaaciyey tiradani waxay leeyihiin gobolada lagu xisaabtamayo gobolada lagu xisaabtamayo oo iyagu lagu noqnoqon doono sidoo kalena lala gorgortami doono ilaan meesha codka hadhow qofka madaxweyneha markuu istaagayo haddii aa cod meesha ku hayin cid kula gorgortamaysa ma lahan wallow lixdaasi boqolee kunoo codbixiyaala loo baahan yahay laakiin milyon ayaa laga hadlayaa gobolada qaar shan milyan shan dhibic saddex milyan ayaa isdiiwaangeliyey afar milyan saddex milyan laba milyan laakiinse hadhow markay imaato in miiska gorgortanka la fariisto la qaybsanayo dhaqaalaha sidoo kale waxaa la eegayaa waa intaan ka helaynaa codbixiyaasha ugu badan ee halkaasi dabcan waxaanu eegi doonaa ama dhegeysan doonaa qaar ka mid a codadka dadka ama shacabka ku nool ismaamulada kalaamandheera sidoo kale waxaanu eegi doonaa amaba dhegeysan doonaa shacabka qaar ka mid a iyagoo kuwa ku nool ismaamulka wajeer sidoo kale waxaanu maqli doonaa qaar ka mid a ee mas-uuliyiin iyagu sidoo kale ismaamulka gaarisa codadkoodu iyo waxa ay ka leeyihiin bal tiradan hoose ee dadku iyagu isku diiwaangeliyey codbixiyaasha dhegeystayaal maadaama aanu leenahay gobolada kale iyo gobolka waqooyi iyo beri marka la eego waa kaafiya kala dheeri ay leeyihiin wax isku dhowtoona ma ahan amaba ma lahan ee oo halkaasi ismaamulada sidaan soo sheegnay aad ay u hooseeyaa codadkooda dhegeystayaal waa codadkooda ama dadka iyagu halkaasi ka codeen doona ama ka dhiiban doono goboladan soo sheegnay gobolka rift valley ayaa hogaaminaya dhankaas iyo codbixiyaasha markii la dhaho amaba ka mid ah gobolada iyagu oo ugu badan markaasi iyo dadka isdiiwaangeliyey shan milyan iyo saddex boqol oo kun oo qof ayaa isdiiwaangelisa dhegeyste gobolka bari ama easton loo yaqaano ayaa xiga saddex milyan iyo saddex boqol oo kun oo qof ayaa halkaasi iska diiwaangeliyey gobolka bartamaha ama mount kenya waxaa loo yaqaano saddex milyan boqol iyo konton kun oo qof ayaa halkaasi iska diiwaangeliyey gobolka bart- eh, galbeedka laba milyan toddoba boqol iyo toban kun oo qof ayaa halkaasi iska diiwaangeliyey gobolka nyanza waxaa iska diiwaangeliyey laba milyan shan boqol iyo lixdan iyo saddex kun oo qof ismaamulkan nairobi waxaa iska diiwaangeliyey amaba tirada guud ee aan ka hadlayna dabcan ee dadka ridi doona waa laba milyan shan boqol iyo sha- shan boqol oo kun oo qof gobolka xeebta ama koosta loo yaqaano waxaa iska diiwaangeliya ama tirada codbixiyaashu ay dhan tahay ku dhowaada waa laba milyan dabcan sidoo kale waxaa ugu hooseeya gobolka waqooyi bari lix boqol afartan i- lix boqol toban iyo afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal dhegeyste bal waanu eegi doonaa sidoo kale codadkaasi waanu dhegeysan doonaa oo waxyaabaha markaasi eh, gobolka waqooyi beri iyagu arrintaasi sidoo kale ay saameynayso waba saameynta ay ku yeelanayso marka hadhow ay timaado miiska gorgortanka ee lala gorgortamaya gobolada eh, iyagu siyaasiyiinta markaasi doonaya xilka madaxtinimo ay ugu gorgortamayaan eh, sidoo kalena halkaasi dhaqaalaha iyo mashaariicda kala duwan ee horumarineed lagu qaybsanayo dhegeystayaal ayaanu eegi doonaa waxa wogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale xogta ay soo saartay ama uu soo saaray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka i b c waana dadkii iyagu markaasi isdiiwaangeliyey bishii tobanaad ee labada kun iyo kob iyo labaatankii iyo weliba bishii koowaad iyo labaad ee sanadkan labada kun laba iyo labaatanka iyo sidoo kale markaanu eegnay ismaamulada markaasi codeeyey amaba markaasi aan rahde isdiiwaangeliyey balse guud intaan yuusuf ku wareejirin waxaan dul marayaa waa dhankaasi iyo ismaamulada dalka iyo sidoo kale xogagta amaba tirada iyagu rasmi ay haystaan waxaan ogsoonnahay sanadkii labadii kun iyo toban iyo toddobadii doorashadii halka amaba dalka ka dhacday dadka isku diiwaangeliyey inay codayaan waxay ahayeen toban iyo sagaal milyan lix boqol kow iyo toban kun afar boqol saddex iyo labaatan ismaamulka mombasa tirada guud ee codbixiyaashu waa lix boqol konton iyo afar kun kuwaale waa saddex boqol iyo labaatan kun kilifi waa shan boqol siddeetan iyo laba kun tanariva waa boqol soddon iyo toddoba kun laamu waa boq- waa dabcan sagaashan aan dhahdee sagaal iyo toddobaatan ama toddobaatan iyo sagaal kun taita daveta waa boqol toddobaatan iyo sagaal kun garissa waa laba boqol iyo toddoba kun wajir waa boqol iyo sagaashan iyo lix kun mandera waa laba boqol iyo kow iyo toban kun marsabit waa boqol lixdan iyo afar kun sidoo kale selo waa siddeetan iyo lix kun tarakanithi waa laba boqol soddon iyo afar kun embu waa saddex boqol soddon iyo toddoba kun kitui waa shan boqol soddon iyo laba kun machakos waa lix boqol iyo sagaashan kun makweni waa afar boqol toddobaatan iyo afar kun nyandarua waa saddex boqol lixdan iyo laba kun nyeri waa afar boqol sagaashan iyo laba kun kirinyaga waa saddex boqol toddobaatan iyo sideed kun muranga haddii aanu eegno ismaamulkaasi muranga waa lix boqol siddeed iyo labaatan kun kiambu waa hal milyan laba boqol sagaashan iyo saddex kun turkana waa laba boqol kow iyo afartan kun galbeedka pokot waa laba boqol afar iyo toban kun samburu waa sagaashan iyo sideed kun tranzoya waa saddex boqol sagaashan iyo shan kun waa singishu waa shan boqol iyo soddon kun elgeo marakwet laba boqol iyo kow iyo toban kun nandi waa afar boqol iyo laba kun baringo waa laba boqol kow iyo toddobaatan kun laikipia waa laba boqol lixdan iyo shan kun nakuru waa hal milyan iyo konton kun oo qof halka iska diiwaangeliya halkaasi narok waa saddex boqol sagaashan iyo toddoba kun kajado waa afar boqol lixdan iyo saddex kun kericho waa afar boqol sagaal iyo labaatan kun bomet waa saddex boqol iyo toddobaatan kun kakamega waa siddeed boqol kow iyo afartan kun vihiga waa saddex boqol iyo afar kun bungoma waa lix boqol afar iyo afartan kun busia waa afar boqol iyo lix kun siaya waa shan boqol iyo siddeed iyo toban kun kisumu waa lix boqol iyo toban iyo lix kun homabey waa shan boqol soddon iyo toddoba kun migori waa afar boqol konton iyo afar kun kisi lix boqol siddeed iyo soddon kun nyamira waa saddex boqol toban iyo lix kun iyo weliba caasimadda nairobi oo dadka halkan iska diiwaangeliyay ay yihiin laba milyan iyo shan boqol oo kun oo qof dhegaystayaal waa pa county markaanu eegno ama ismaamulada dalkani ismaamul walba tirada guud ee markaasi u codeyn doonta doorashadan labada kun laba iyo labaatanka bal yuusuf ayaan ku wareegaynaa iminka sidoo kalena intaanu dhegaysanin codadka qaar ka mid a ee markaasi shacabka dhankaasi iyo mandera wajeer iyo weliba waxaan dhegaysan doonaa ee is- qaar ka mid a mas-uuliyiinta ayaan codadkoodu dhegaysan doonaa ee ee warka kadib yuusuf
waa tahay dhegeystayaal aad buu umahadsan yahay muscab ismaaciil haddaba iyadoo dhegeystayaal guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ay markaasi taagedka ma sidoo kale tirada la- la la rabay inay qabsato ama ay helaan ayaa markaasi hoosla xoogan ku imaaday iyadoo sidoo kale warbixino kala duwan lasoo saaray loogana hadlayo waleysada markaasi haysato ama ay dareemayaan haddaba guddiga doorashooyinka xududaha i b c waxay sheegeen in sanadkan keliya labada kun laba iyo labaatanka ee markaasi wejiga labaad ee la sheegay in la- inay qabteen ilaa iyo hal milyan kow iyo sad- waa hal milyan sad- waa hal milyan ee, koob iyo soddon kun ee, lix boqol afartan iyo shan oo markaasi cus- een, waa kuwa markaasi diiwa- ay diiwaangeliyeen waxaana markaas la sheegayaa in waararka cusub ama sidoo kale woodhka cusub ama wa- woodharka ama kuwa m c da markaasi ay kasoo galaan xarumaha kala duwan ee huduma center ay sidoo kale dadka ay ka qayb qaateen haddaba sidoo kale keliya ma aha waxa gudaha wadanka ku sugan ee markaasi ay diradda saaraysa guddiga doorashooyinka xuduudaha xuduudaha i e b c waxaa sidoo kale markaasi ay sheegaysaa in ay goobaha kala duwan ee dadka wadamada ku sugan ama kuwa diasporaga loo yaqaano eh, sida wadamada eh, U- maraykanka gadar iyo sidoo kale jarmalka koonfur africa tanzania uganda rwanda burundi south sudan ay markaasi sheegeen in ayagana lasoo gabagabeeyo sidoo kalena ay tirada ay ka heleen codad markaasi aan sidaa u badnayn oo ay soo gebagabasheen ay doonayaan inay wax badan ay ayagana ka dhibtaan codkoodana sidoo kale ay ka dhibtaan ayagoo goobahooda kala duwan ay ku sugan yihiin dhegeystayaal arrimahaas ayaan dhegeystayaal saaka diiradda ku saari doona haddaba maxay gobolka waqooyi bari tirada markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ay soo saareen ayaa aada u hooseysa oo markaasi tirada rasmiga aheyd maysan helin sida ay ku dhawaaqday guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c haddaba halkan waxaa markaasi la sheegayaa in waxyaalaha markaasi laga soo xiganaya ama sidoo kale ay sheegayaan in hoosudhac xoogan uu ku imaanayo ay tahay suurtagalnimada iyadoo boqolkiiba waa boqolkiiba shan iyo labaatan bic saddex la helay tirada rasmiga la rabayna oo ay ahayd siro kor u kacayso ilaa iyo sagaashan ama siddeetan boqolkiiba lixdan waa lix milyan oo qof ayaa la rabay dhegeystayaal waa lix milyan oo cod ah ayaa la rabay dhammaan guud ahaan in safar ay markaas isdiiwaangeliyaan sida guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ay soo saareen waxaa la sheegay in koob iyo labaatan dhibic shan ama koob iyo labaatan dhibic toddobo markaasi ay la doonayo in ay ka qayb qataan guddiga sida ay ku dhawaaqday doorashada markaasi guud ee waddanka ka dhici doonto dhegeystayaal haddaba guddiga waxay sidoo kale soo saareen gobolka waqooyi bari in ay sidoo waa guddiga ay soo saareen in gobolka waqooyi bari tirada rasmigeed xitaa ay dhammaan aysan gaarsiinin waxaa horaan markaasi caqabada ilaa hadda ka haystaa gobolka waqooyi bari dhanka kibanarka ama idga ama sharciga ayaa ka haysataa laakiin waxaa markaasi sheegaysaa in ay laakiin tiradii rasmiga dadka aysan iska diiwaan gelinin waxaana la sheegayaa inay xitaa aysan gaarin marka laisku daro gobolka waqooyi bari isyelo iyo sidoo kale waa marsaabit iyo gaarisa iyo wajaar iyo mandheera in xitaa aysan gaarin hal milyan oo codad ah waxaa guddiga ay sheegeen inay gaarsiisan yihiin sideed boqol sagaashan sideed kun toddoba boqol sagaashan iyo toddobo in markaasi ay gaareen guud ahaan gobolka waqooyi bari kuwa markaasi codadka dhiibanaya dhegeystayaal haddaba guddiga waxay markaasi sheegayaan markaa fiiriso countiga gaarisa inta guddiga ay sheegeen iska diiwaangelisay gaarisa township waa gaarisa waxaa markaasi iska diiwaangelisay lix kun saddex boqol toddobaatan iyo lix halka sidoo kalena kuwa markaasi transfer soo qaateenna waxay waa gaarisa township waxay gaarisiisan yihiin saddex kun saddex boqol toddobaatan iyo laba halka balambala ay dad iska diiwaangeliyeen afar kun shan boqol iyo saddex laakiin talasa waxaa soo qaateen ama sidoo kale iska soo wareejiyeen xarumahooda saddex kun toddoba boqol lixdan iyo sideed oo halka sidoo kale lagdheera ay tiro markaas iska diiwaangeliyeen hal kun waa kun boqol labaatan iyo sideed waa tiro markaas aada u yar mar laga doonin tiradaas waxaa la doonaya inay ka tar inay ka tarba inay ka tira badnaato oo guddiga waxyaalaha markaasi rajeynayeen ayaa markaasi hoosu dhacday waxaa sidoo kale iska wareejiyay kuurahooda ama cododkooda ama waa kuurahooda kun saddex boqol sideed iyo toban markaa isku fiirsan lagdheera dhegeystayaal waa inta iska diiwaangelisay waa kun waa kun boqol labaatan iyo sideed laakiin intay kuuraha iska soo wareejisay ayaa haddana ka tiro badan waana kun saddex boqol sideed iyo toban tani waxaa markaas keenaysa dhegeystayaal kuuraha inay soo wareejiyaan sababta la xidhiidho meelaha markaasi deegaanada hoose ee emsiyada markaas ay ka taagan yihiin dhegeystayaal halka sidoo kale karisa county dhadhaab ay iska diiwaangeliyeen saddex kun lixdan waa saddex kun lix boqol sagaashan iyo afar waxaa sidoo kale kuuraha soo wareejisteen waa kun sideed boqol soddon iyo saddex halka sidoo kale fafi iyadana ay tira markaasi ay guddiga doorashooyinka xududaha i b c ay diiwaangelisay kun toddoba boqol konton iyo laba kun shan boqol kow iyo soddon ayaa sidoo kale iska soo wareejisay county waa sidoo kale countiga gaarisa ku guda jirnaaye ijara waxaa iska diiwaangeliyay kun toddoba boqol iyo hal waxaa sidoo kale iska soo wareejisay laba kun laba boqol soddon iyo sagaal balfiri marka inta iska diiwaangelisay iyo sidoo kale inta markaasi soo wareejistay waxaa ka badan kuwa soo wareejisteen waxaa leeyahay waxaa inta ay diiwaangelisay guddiga doorashooyinka ijara waa kun toddoba boqol iyo hal laakiin inta iska wareejisay waa laba kun ama tarasfaa qaadatay waa laba kun laba boqol soddon iyo sagaal sida guddiga doorashooyinka xududaha i e b c laga soo xigtay dhegeystayaal waataa markaas kusoo laabana dhegeysta waxaan gudageli doonaa countiga wajar iyo mandheera bal ayagana maxaa isdiiwaangeliyey sidoo kale int kuwa markaas soo wareejisteen imisay dhan yihiin waxayna sababta u tahay gobolka waqooyi bari in tiradooda ay markaasi aada u hooseyso dhegeystayaal marka loo barbarigo countiyada kale ee wadanka iyadoo markaas iminka lagu xisaabtamaya tirada rasmiga iyo weliba sida markaasi looga qayb qaadanayo guddiga waa dabcan ololaha doorashada guud ee wadanka markaasi ka dhici doonto dhegeystayaal firina bal guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c waa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee xuduudaha wadanka ee i e b c ayaa shaaciyey in markaas diiwaangeliyeen codad markaasi gaaraya ama kor u dhaafaya ilaa iyo hal milyan soddon iyo kow kun lix boqol afartan iyo shan lixdii bishan ayay ahayd markii oo markaasi guddiga soo gebagabeeyey wejigii labaad ee diiwaangelinta kenyaanka ay soo bilaabatay toddoba iyo tobankii bishii hore ee dhegeystayaal ee january taasi waa bisha koowaad ee janaayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dalka wafula chebukati ayaa xusay in diiwaangelinta ay ka wadeen ama ay wa- ku- ka wadeen ilaa iyo kun afar boqol iyo konton oo ah deegaanada hoose ee wadanka sidoo kalena wadamada ay ku nool yihiin muwaadiniinta qurba joogta ama kuwa diasporaga loo yaqaano wadamada markaasi waxaa ka mid ah dhegeysa sida maraykanka ingiriiska qatar jarmalka koonfurta africa iyo sidoo koonfur africa iyo sidoo kale tanzania canada imaaraadka uganda rwanda burundi iyo sudaanta koonfureed sidoo kale guddiga doorashooyinka waa madaxa bannaan ee xuduudaha i e b c ayaa lasoo gu- ah, loo soo gudbiyey codsiga dhan ilaa iyo soddon iyo sagaal waa saddex boqol sagaashan iyo lix kun boqol iyo lixdan iyo saddex oo ay shacabka doonayaan in loo bedelo goobihii codbixinta ay horey markaas iskaga diiwaangeliyeen i e b c ayaa sheegtay in ilaa iyo laba kun laba boqol lixdan iyo sagaal qof ay dib u eegis markaasi ku sameeyeen macluumaadka ay is- markaasi isku diiwaangeliyeen wafula chapokati ah ayaa markaasi laga soo xigtay in dalalka kale ee caalamka laga diiwaangeliyay codbixiyaal ee ke- ee markaasi gaaraysa ama gaaraya ilaa iyo laba kun sideed boqol konton iyo sagaal qof sidoo kale waxaa markaasi goobihii ay ka ee markaasi codeynayaan ay ka codeynayeen ee dibadda ay bedeshay ilaa iyo laba kun sagaal boqol lixdan iyo afar halka laba kun iyo soddon iyo lix kale ay markaasi isbeddel ku sameeyeen goobahooda qaaska ah ay markaasi horey isku diiwaangeliyeen dhegeystayaal haddaba guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c tiro marka- markaasi rasmi ay soo saartay kountiyada kala duwan ee waddanka iyo markaasi tirada rasmiga codadka markaasi ay ka kala dhibanayaan waxaa markaasi lagu dhawaaqay ee, sidoo kalena ee, countiyada kale markaad fiiriso countiga gobolka waqooyi bari sida county- waa gobolka waqooyi bari een, waa sida countiga gaarisa iyo wajeer iyo mandera iyo siolo iyo sidoo kale marsaabit ayaa markaasi tiradooda aada u hooseysaa marka loo fiiriyo ee, countiyada sida countiga na- ee, sida countiga nairobi xeebta mombasa iyo countiyada kale ayaa markaas la sheegaya in tiradooda rasmiga kore usii kacs ay u kacday sidoo kalena imika noqonayso mid lagu xusaabtamayo codadka rasmiga ah iyo sidoo kale ay ku kala baltamayaan dadka musharaxiinta iyo weliba kuwa ha- hogaanka eh, markaas u- u hanqaltaagaya waa weliba hogaanka ugu sare ee wadanka ee madaxtinimada haddaba kaalinta markaas gobolka waqooyi bari ay kasoo gelayso waxaa la- markaas la sheegaya sida khubarada dhanka ay ku tilmaamayeen dad fara badan inay halkaas ay joogaan sidoo kale laakiin wahsi ay fara badan ay ka qabaan iyo weliba in ay sidoo kale ay u arkaan in aysan wax macno aysan ugu fadhinin iyadoo tani u muujinayso inay xaqooda ay markaasi kaga turjumayso dhegeyste sida horan aan saaka soo shaacinaba intarooyinka rasmiga ah markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ay ku dhawaaqday countiga wajeer markaa fiirso dhegeysa wajeer north waa waqooyiga wajeer waxaa markaas la sheegaya in ay markaasi guddiga doorashooyinka kuwa cusub ay diiwaangelisay ay gaarayaan waa countiga wajeer ee dhegeystayaale ilaa iyo kun saddex boqol lixdan iyo afar laakiin laba boqol iyo lixdan iyo toddoba qof ayaa markaasi doo- soo bedesheen dhegeystayaal ama si transfer soo qaateen halka wa- wa- wa- dabcan waa wajeer east waxaa markaasi ayagana ee guddiga doorashooyinka ay ka diiwaangeliyeen ilaa iyo laba kun sagaal boqol sideed iyo toban qof ayaa markaas laga diiwaangeliyay dhegeystayaal waa tan hadda markaas cusub ee wejiga labaad ee guddiga doorashooyinka ay soo saareen ayna bilaabatay dhegeystayaal bishii hore todoba iyo tobankeedii ee janwari ilaa iyo markaasi lixdeeda ay soo gabagabeeyeen guddiga doorashooyinka waxaa haddaba dhegeysta markaad fiiriso guddiga ee wajeer inta markaas iska diiwaangelisay waa wajeer east dhegeystayaal oo wajeer easte waa laba kun sagaal boqol iyo sideed iyo toban ayaa iska di- eh, ayaa markaasi noqdeen kuwa markaasi new registration ama kuwa markaasi cusub ee iska diiwaangeliyey halka laakiin ay ka tira ay ka tira badan tahay kuwa markaasi soo bedeshay ayna gaarsiisan yihiin ilaa iyo saddex kun laba boqol koob iyo toban ayay markaasi gaar- gaarsiisan gaarsiisan yihiin dhegeystayaal markaad dhimaato dhegeysta isla wajeer county aan ku guda jirnaaye tarbaj waxaa la diiwaangeliyey ilaa iyo kun laba boqol toddobaatan ah, kun saddex boqol iyo sidoo kale toddobaatan iyo lixna way markaasi soo qaateen bedelitaan dhegeysta bedelitaanka ayaa markaasi badan wajeer west oo dhegeystayaal waxaa la diiwaangeliyey guddiga doorashooyinka sida rasmiga laga soo xigtay waa kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal laakiin waxaa bedesheen dhegeystayaal ilaa iyo kun shan boqol afartan iyo toddoba dhegeysta waxaa badan kuwa markaasi bedesheen sidaa arkayso dhegeyste Ee, markaa fiiriso El- eldas dhegeystayaal ama eldas dhegeystayaal markaa fiiriso waa kun laba boqol toddoba iyo toban laakiin s- waxaa bedesheen ilaa iyo toddoba boqol soddon iyo sideed ayaa bedesheen wajeer south waxaa bedele waxaa markaasi kuuraha goosteen waa mid- meesha ugu badan inta kuura goosatay ee, markaasi ee, new registrationka cusub dhegeystayaal ama guddiga doorashooyinka ee, sida ay halkan indhahayga ay qabanayaan waa lix kun iyo kow iyo toban waxaa markaasi bedelitaan samaysteen ilaa iyo laba kun boqol iyo konton iyo toddoba qof ayaa dhamaysta dhegeystayaal halka mandheera markaad imaato dhegeystayaal waxa ay kuuraha goosteen ilaa iyo laba kun saddex boqol iyo afar waxaa isbedel ay ay ay ay ay ay waxaa dhegeystayaal markaa fiirso mandera west mandera west dhegeystayaal waxaa markaas kuuraha goosteen dhegeysta halkan kuuraha waxaa goosteen eh, dhegeystayaal waa toddoba iyo tobankii january tii bilaabatay ilaa iyo lixdii eh, mid markaas guddiga doorashooyinka xududaha a b c ay soo gabagabaysay waxaa markaas kuuraha mandera countiga mandera aan gudagalnay mandera west dhegeystayaal waxaa kuuraha goosteen kuwa cusub waaye laba kun saddex boqol iyo afar laakiin waxaa bedel markaasi samaysteen ilaa iyo shan kun afar boqol iyo afartan iyo shan waa shan kun afar boqol iyo afartan iyo shan ayaa ayaa markaasi bedesheen Eh, banisa dhegeysta waa kun laba boqol sagaashan iyo toddoba laakiin waxaa bedesheen laba kun sagaal boqol konton iyo sagaal waxaa dhanna waxaa sameynaya waa aqaan aniga dhegeystayaal waa kuwa markaasi mciyada u tartamaya dhegeystayaal dadka wereerinayaan eh, dhegeystayaal oo meelaha kala duwan dadka gegeynayaan Eh, mandera north dhegeystayaal waa kun oo waqooyigan mandheeraay waa kun eh, sideed boqol waa kun sideetan waa kun sideetan iyo sideed qof ayaa markaasi goosatay laakiin bedelkeeda wa- aad buu u yaraa waxaa markaasi inta bedesheen waa shan kun shan boqol waa shan ku- waa shan boqol iyo shan waa shan boqol iyo konton iyo afar ayaa bedelatay dhegeystayaal mandera south waxaa markaasi goosatay ilaa iyo kun saddex boqol siddeetan iyo shan eh, doo- dabcan kuuraha cusub dhegeystayaal waxaana sidoo kale bedelatay saddex kun siddeed boqol afartan iyo kow gobolka waqooyi bari aad bay u badan yihiin dhegeystayaal markaa fiirso goobaha kale oo aad ay u tarayeliyihiin dhegeystayaal iyadoo sidoo kale dan kuura aysan ama cod een, dabcan ay qaadanin ayaa haddana dadkii bedelitaan fara badan ay ku dileen mandera east dhegeysta laba kun lix boqol lixdan ayaa qaadatay dhegeystayaal ilaa iyo kun toddoba boqol waa kun boqol toddobaatan iyo sideed ayaa markaasi bedel ah lafey waa sagaashan iyo saddex waxaa goosteenba sagaashan waa sad- sagaal boqol soddon iyo lix ayaa goosatay lafey waxaana bedelatay ilaa iyo kun sideed boqol lixdan iyo laba dhegeystayaal haddaba maxay tahay sababta iyo weliba eh, kaalimaha hoose mar weliba ay uga galaan wax weliba eh, gobolada kale markay kaalinta koowaad ka galayaan ka- gobolka waqooyi bari in kaalin hoose weliba aada u hoose ay kaga galaan markaa fiiriso ged- ged- eh, dabcan geedi ahaan eh, guddiga doorashooyinka xududaha i e b c warbixinta ay soo saartay oo markaas ay ku egeysay kuna qiimeyneysay tirada rasmiga ee caadada ah ay qof weliba eh, ama deegaan weliba lagula xisaabtami karo dhegeystayaal waxay tani markaasi kaga turjumaysa xitaa markaad fiirinayso oo isku qoondaynayso mise isku jaangoynayso eh, xitaa wax qaybsiga markii loo fiiriyo inkastoo laakiin gobolka waqooyi bari eh, dhanka markaasi povertyga ama sidoo kale eh, qeybaha markaasi baahida ama gaajada ama sidoo kale abaarahu waxyaalaha oo- waxyaalahaasoo dhan ama dhalka oo markaasi oomanaha in markaasi eh, dhankaasi ay dowladda ugu naxariisata laakiin ka dad ahaan markaas waa laga tiri badan yahay sida markaasi countiga hadda nairobi aan ku guda jirna dhegeystayaal mise countiga mombasa mise countida kale ee sida embu ama kiambu dhegeystayaal dad aad u tiro badan halkaasi ku nool laakiin gobolka waqooyi bari ma goostaan sidoo kale codadka markaasi si ay ku difaacdaan kuraastooda ama sidoo kale kaalin weyn ay kaga soo galaan codadkooda ay ka dhiibtaan qofka shaqsiga markaasi wanaagsan ay kusoo doortaan dhegeystayaal waxaa tani hadda markaasi ku muuqanaysa kuna muujinaysa in tirada markaasi aad u tiro badan tahay kuwa markaasi codadkooda ama sidoo kale kuurahooda meel kale u bedeshay dhegeystayaal waxaa laga yaabaa in markaasi qofkii ku sugnaa baniisa inuu markaasi aada lafay ama kii markaasi ku sugnaa baniisa in uu aado mandera north taasi ayaa keenaysa in markaasi tirada ay sii bad ay markaasi kala duwanaato ama sidoo kale cariiri fara badan uu ku imaado haba ahaato laakiin ha- wixii waa hal meel laakiin haddana maxay tahay wah- wahsiga iyo sidoo kale culayska faraha badan ee markaasi ka haysto gobolka waqooyi bari in ay markaasi oo- kuuraha ay goostaan sidoo kalena ay noqdo gaashaan ay markaasi ku difaacan karaan eh, kaawnitiyadooda magaaladooda tuuladooda dhegeystayaal iyadoo markaasi ay ka- eh, markaas u arkaan in isbeddel xoogan ay ku keeni karaan dhegeystayaal countyada waxaa hadda markaad fiiriso qiimeyn markaasi ay guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ay ku sheegtay dadka in markaasi qeybaha waa waqtiga ugu dambe ay goosanayaan taasi markii dambena ku- aad ku imaanayso in ay waqtigaasan loo hayin dhegeystayaal sida markaasi warbixin ay guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ay soo saartay waxaana tani ay kaga muuqataa ee caddaliin u tahay in ay dadka markaasi ay ay- ay ka- kaalintooda ama sidoo kale ay ka qaadanaynin in ay kuuraha goostaan sidoo kalena ay noqdaan halka sidoo kale dadka dhalinyarada wala sheegay ayagana in ay aada uga cajiseen oo sidoo kale aysan danaynaynin oo markaasi ay kalsoonidii wadanka ay ay weliba hogaaminta ay ka waayeen sidoo kalena aysan u jaxanjixaynin ama sidoo kale aysan danaynaynin waxaana markaas u eg tahay mid markaasi dowladda arrimaheeda qorshaheeda sanad weliba ama shantii sanaba ay markaasi dadka hogaamiyaasha lasoo doorana ay ku guuldaraystaan kadibna taasina jab ku keentay in dhalinyanta ama dhalinyarada sida halkan uu ku qorayo horgeeska the star oo markaasi kaga hadlay faallo uu kaga qoray dhalinyarada ku saabsan ay markaasi in ay tahay taxadar ama sidoo kale aysan feejignaan sidoo feejignaan xun ay ka qabaan arrimaha ku saabsan dhegeystayaal codadka markaasi la dhibanaya ama sidoo kale kuraha la goosanayo ama sidoo kale in ay markaas u arkaan waxyaalo fara badan oo in badan hoosudhac xoogan ay ku imaato noloshooda iyo sidoo kale in aan waqtiga waqtiyada ololaha looga ballan qaado in shaqo loo abuurayo taasina ay ku hogaaminayso in hoosudhac xoogan ay markaasi kasoo gaarto guddiga doorashooyinka xuduudaha waqti weliba ay qabsato waxay guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ay qabsatay ilaa iyo lix milyan oo qof in markaasi ay diiwaangeliso laakiin taasi maysan diiwaangelin waxaa keli a hayshay ilaa iyo hal milyan soddon iyo shan kun lix boqol sagaashan iyo kow ayay markaasi codod ay heshay dhegeystayaal waa kuwa markaasi isdiiwaangeliyay guud ahaan wadanka ee markaasi bilaabatay toddoba iyo tobankii bishaynu soo dhaafnay ee janaayo ilaa iyo lixdii ay bishan ay socotay ee februaari dhegeystayaal waxaa taasi keenaysa in culeys fara badan ee haddana ay dareemayaan taasi oo laakiin sanadkan ay sheegtay guddigii guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c sida warbixinta ay soo saartay in koob iyo labaatan milyan dhibic waa koob iyo labaatan milyan dhibic toddobo ay markaasi codeyn doonaan waa sida lagu soo xigtay warbixinta laakiin taasi haddana ma dhacayso oo sida horaanba ay ahayd dhegeystayaal labadii kun toddoba iyo tobankii waxay ahayd dhegeystayaal ilaa iyo siddeed iyo toban milyan inay ahayd laakiin sanadkan ayaa la rabay inay markaasi kasii tira badato ay dhegeystayaal cododkii markaasi dadka la rabay inay dhiibtaan guddiga doorashooyinka xudaha i e b c imikan waxaa u harsan dhegeystayaal toddoba waa boqol toddobaatan iyo sideed maalmood dhegeystayaal oo maanta ku jirta dhegeyste waa boqol toddobaatan iyo sideed maalmood sagaal iyo toban saacadood soddon iyo shan daqiiqo mascabow waa guddiga doorashooyinka sida loola socdo ishana loogu hayo micnaha waxaa ka wadaa doorashada maalinta la codeynaya ayay intaasi ka harsan tahay intaasa ka harsan tahay waxaa leeyahay waktigan aan kula hadlayo waxaa u harsan guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c boqol toddobaatan iyo sideed maalmood sagaal iyo toban saacadood soddon iyo saddex hadda waxay ahayd soddon iyo afar waa isjaraysa weli soddon iyo afar soddon iyo saddex ayaa hadda usoo hartay guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c in markaasi ay qabtaan iyadoo sidoo kale waxyaalo fara badan layskaga fadhiya sidoo kale wada shaqayn dadka bulshada laga doonaya in guddiga doorashooyinka ay la qabtaan si markaasi howlaha ay u fududaan laakiin waxaa markaasi la saadaalinaya bal sida safartan ay u dhici doonto doorashada iyo sida ay dadka kaalimaha kala duwan u geli doonaan iyadoo sidoo kale aad markaasi ay ugu hooseyso gobolka qoybari warbixinta dabcan sida markaasi ay sheegayso ilaa marka laisku daro gobolka waqooyi bari ama kuwan n f d loo yaqaano mascabo marsaabid ay ku jirto waxaa leeyahay ilaa iyo sideed boqol lixdan waa sideed boqol lixdan iyo sideed dhibic sagaal ayaa markaasi codadkooda markaasi guud ahaanba waxa goosta ah inta doora dabcan waa inta goosteenba kuuraha dhegeystayaal inay tahay lagu xisaabtandhammaana intaasoo dhan haddana ma dooranayaan qaar ayaa markaasi howlahooda iska qabsanayaan qaar ayaa markaas isku mashquulinayni hadda waxaa leeyahay waxaa lagu xisaabtamaya one person one shilling one person dhegeystayaal waxaa markaas mararka qaar fiirsanaya gobolka waqooyi beri waxaa keli hadda loo fiirinaya muscab waa povertyga markaa haysato ama gobolka waqooyi beri waxyaalaha culeyska haysta ayaa ka mid ah ilaa nolosha oo aada u hooseyso sidoo kalena deegaanada kale ama kawntiyada kale ee aada uga dambeyso haddana waxaa markaasi tani ay tahay sidii iskugu soo saari lahayeen isku kobcin lahaayeen sidoo kale kaalintooda ay kaga qaadan lahaayeen in markaasi qof waliba uu codkiisa markaasi ama kuurihiisa u goosto sidoo kalena uu ku difaacdo deegaankiisa taasina ay kaalin weyn kaga qaadan doonto sidoo kale xitaa lagu baltami karo lagu xisaabtami karo sida iminkan markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka uu sameynayo mr raila odinga wuxuu fiirinaya meelaha markaasi tirada markaas rasmiga ay ka heli karayso hadda maxay noqonaysaa sababta maxay tahay ay ugu noqonoqonayaan western western galbeedka dalka maxaa loogu noqonoqonaya waa tiro markaa halkaa u taalo oo markaasi la doonaya in laga helo halka sidoo kale bartamaha dalka ayagana markaasi codad fara badan ay yaalaan haddaba adiga sidoo kale codadkaada way haysataa ama waa haysataa waxaa laga yaaba markaasi in adiga aad u aragto mid markaasi aan ku anficaynin mise waxa keliya dadka ay ka gubnayan gobolka waqooyi bari waa hogaan xumi dhegeystayaal laakiin adiga kuurahada ayaa markaasi hogaan wanaagsan aad ku dooran kartaa kuna soo bixin kartaa sidoo kale deegaankaadana meel fog aad kaga gaarsiin kartaa dhegeystayaal waxaa nasiib darra ah laakiin inkastoo arrimahan gobolka waqooyi bari ee aada u adag tahay markii laga hadlo doorashooyinka buuqa qaylada faraha badan jahwareerka faraha badan waxa markaas dabcan dadka ay u cuskanayaan in ay markaasi dhibaato ay kasoo gaarto dhibaato dabcan kama soo gaarayso qofka haddii kaalintiisa wanaagsan uu ka qaato haddaba markaa fiiriso dadka in looga digayo sidoo kale taxadar ay muujiyaan oona markaas ay fiiriyaan meelaha munaasabka ah meelaha markaas laga doono qofka shaksiga in uu hogaankiisa uu wax waliba kaga miro dhalin karo dhegeystayaal haddaba waa lagaga digaya dhegeystayaal inaad markaas adiga aad ku faanto sidoo kalena aad kaalintaada aad ka ciyaarto meelaha markaasi aad adiga leedahay waan ku difaacan karaa sidoo kalena meel ayaa markaasi kaga soo bixi karaa dhegeystayaal arrimahaas ayaan saaka dhegeysta barnaamijka ku hadla kaga hadlayna bal aan dhegeysano dabcan mudanaha laga soo doorta gaarisa aadan bara ducaalo isagana wuxuu bulshada markaasi deegaanka ama countyada markaasi kala duwan uu leedahay wuxuu leeyahy waqtiga doorashada waqtiga doorashada soo socotaa waa in markaasi dulmiga iyo qabyaalada iyo weliba dilka in markaasi qof waliba uu ka fogaado waqtigan oo kale arrinta way adkaanaysaa dhegeystayaal taasna waa mid markaas qof waliba fiijignaanteeda laga doonaya in uu sameeyo oo arrimihiisa hawshiisa uu ka fikiro qof waliba deegaankiisa siduu horumar ku gaarsiin lahaa sidoo kale uu kula tartami lahaa kawntiyada waaweyn dhegeystayaal adiga dib ha u garanin intaa lagaa rabay kuwa gaarso ku sugan kuwa mandheera ku sugan kuwa wajaar ku sugan intaad allihireed la tartamo ayaa waxaa la tartamaysa tuulo ku taala baniisa yar oo dad yar oo iskaga nool halka xoola dhaqata eh ayaa doonaysa in aad la tarto waa tuulo yar adigii markaas magaalada weyneed aad ku nooleed marka waa muhiim inaad markaas koorahaada aad ku difaacto sidoo kale nabadgelyada aad ku dadaasho dhegeysa xildhibaankaan dhegeysano xiqdiga aan iska ilaalino qabiilka aan iska ilaalino dilka aan diidno magaaladan magaalo ka fiican malaho waad ogtihin dheerood meel baan joogay madrasa gabala istaagtay waxay tiri waxaan ku dhashay nairobi waxaa ku soo barbaaray nairobi waxaa ligu aroosay nairobi ilmaan ku dhalay gaarasaan usoo guuray markaan maqlay aadan beriyo culumadii madaariista diinaan carruurteeda usoo doontay tiri inaan deganay madrasada kila haweenka ibnusiriin sideed boqol iyo konton aan dhigtaa tushalaan iftiin ka furnay afar boqol aan isii ordahay inta masjid iyo madrasa waa magaalo diin oo rab in carruurta la keenso ugu dambeyn doorasha soo soctaa waddankan soomaalida way degantay wajeeraan deganay gaaris iyo mandheera annaga askari dhowr iyo shan iyo toban countyna waan degannahay hantidaan ku leeyahay marka waddankan laaji kuma lihi safartan waan inaan doorno dowlad aqoonsan jiritaankaanaga
dabcan waa maqlaysaa xildhibaanka gaariso aadan bare ducule dabcan waa qof waliba waa inuu ogaado deegaanka inuu asaga leeyahay sidoo kalena uu qeyb ka yahay wadanka dowladda kenya sidoo kalena xoolihiisa wax waliba uu kusoo dhacsan karo kuuraha u wata asagana sidoo kale gaashaan uu yahay waa kalena markaas qof waliba laga doonayo in uu asaga ku dadaalo sidoo kalena uu kasoo saaro gobolka uu noqdo qobol qof waliba uu ka shaqayn karo wax badanna uu ka bedeli karo dhegeystayaal arrimahaas ayaan saaka barnaamijka diiradda ku saari karnaa haddaba sida gobolka waqooyi bari kaalin wanaagsan ay uga geli karaan kawntiyada kale ayagoo marka loo fiirina kuuraha codadka markaasi dadka kale ay dhibanayaan muscabow sidoo kalena ay u noqon karaan hub markaasi ay wataan ama gaashaan ay wataan kuurahooda sidoo kale qof waliba uu isku diiwaan geliyo sidoo kale qof walibana uu noqdo qof markaasi asaga meel fog ama aqribad xoogan ka haysan karo keenyada kale dhegeystayaal
sidaanu sheegnay dhegeystayaal codod baan dhegeysan doonaa qaar ka mid a shacabka iyagoo ku nool mandheera sidoo kale wajeer ayaan dhegeysan doonaa iyaguna arrimahanay ka hadlayaan maadaama la shaaciyey waa xogagtii ugu dambeysay i b c na markaasi ay soo bandhigtay tirada ismaamulada sidoo kale gobolada iyo sidoo kale deegaanada waadwaad ayaa meesha loo kala saaraya constituency constituency ayaa loo kala saaraya county county ayaa loo kala saaraya waxaa loo kala saaraya region region gobol gobol ayaa loo kala saaraya markaba waxaanu dhegeysan doonaa maadaama arrimahani aanu soo sheegnay codadkan yar ama tirada codadka yar maadaama ismaamulka gobolka waqooyi bari sidoo kale dadka halkaasi ku nool aanu sheegnay tirada inay ku dhow yihiin saddex milyan amaba gaarayaan laakiinse lix boqol oo kun oo keliya oo qof isu diiwaangelisay codadka halkaasi inay ka mid noqonayaan dadka iyagu ka dhiibanaya codadkooda laba iyo labaatan milyan oo qof ayaa laga hadlayaa guud ahaan dadka isdiiwaangeliyey laakiin gobolka waqooyi beri waa keliya waxaa lagu leeyahay lix boqol oo kun oo qof dhegeystayaal bal waxaan dhegeysanaynaa marka hore shacabka ku nool ismaamulka wajeer oo iyagu codadkoodu halkaasi aanu ka dhegeysanayno marka hore si iyaguna ay uga hadlayaan arrimahaasi iyo siday u arkaan sidoo kale waxyaabaha caqabada ku noqon kara in ay fadhiistaan miiska gorgortanka siyaasiyiinta magacayda waxaa la xareed ibraahim wajiye istaan ka imaada dadka waxay kure u goosan laayeen waxaa ka mid ah abaar kulolaa dadka gashay dadkii daaqiyaa ku dheeraaday biyuna ma haystaan markaan madaxda waxaa laga rabay guraha inay dadka maaragtay meeshay joogaan loogu geey sidii waddankeen ama maaragtay countygeenna ay dhaqaale dawladda kore ay ugu heshay aan dawladda kore kula xisaabtan sidii guraha sayidka aad waxaan ugu goosan lahayn laakiin hadda waxaad arkaysaa dadku way si kala maqan yihiin duurka ay ku kala duraan wax hadda aadaa oo meeshii iskoomidgarayna oo meeshii aadaa oo maxaa la dhahaa gaari qaadana oo dadka wacyigelina ma lihin waxaa la rabay inay madaxda biyo geeyaan oo dadka u dhowaadaan oo maxaa la dhahaa sida jidka ay guryaha ay ku goostaan marka waxaan dhihi lahay dadka abaar kulolaa gashay madaxda waxaa fiicneed inta dadka ay biyo u geeyaan oo maxaa la dhahaa meeshay dadka ay jiraan ay uga tagaan oo guryaha sida ay dadka ay ku goostaan sida unaguna waddankeena as dhaqaalaha isku heli kama tageen waxay keeni waxay keeni kartaa hadhow table marka la iskugu yimaado negotiation ay imaad waddankaada ama countigaada maxaa guryo ka soo dhacay wixii gurihii ku soo dhacay un dhaqaalo lagugu siina ma makaan madaxweynihii lasoo doortay guri badan haddii la haysta madaxweynenimo aan u tartami karnaa taana meedan yeelin karnaa dowladda waa la xisaabtami karnaa midaas aan maxaa la kuriyerada hadda looma tartami karo raana meed hataa ma yeelin karna waayo kuriyeynaya aa waxay ku no- waa ku noqonaysaa waayo wixii dhaarta la dhahay one one man one boat one shilling p a dhaheedaa ka mid eh waxaa waaye haddii kuraha wax lagu qaybsanaa la dhahaa, dadkeenna wixii kuraha riday aaday aaday u yaraanayeen haddii madaxda ay soo bixin oo dadka wacyigelin oo dadka biyo loo geynin oo dadka maxaa la lahaa foodka laga shaqaynin waxaa waaye foodka hoostaas u dhaca inta kenyan eh, haddii noola barbardhiga dhaqaalihii aan heli lahayn hoostaas u dhaca marka waxaan dhihi lahay dhaqaalaha iyada hoostaas u dhaca cusmaan maxamed baa lii dhahaa ama sheekh cusmaan baa lii dhahaa magacanku magaca dheer yahay reer wajeer maa qaantay reer barwaaq waan ahay marka gurihii had bar u dhammaaday waxaa sabab u ah dadka ay maaqaanta aan goosanin asaasigii waxaa waa dadka horta dad- dad- dad reer miyi ah oo dhaqataanaan dadkii abaar baa saamaysay abaartay saamaysay nin kastaba duurkaasi ku jira oo xoolihii wixaa lagu maqan yahay midda kalena wacyigelinta abaad ka yareed Ee wacyigelintu dadkii maaqaanta in loo tago oo dadkii la fahansiiyo oo muhimka ay leedahay maanta maaqaanta wax lagu dagaalamayo qorigii waa baakaas maanta kuwaas in la goosto wa dadkii ma ayaan fahmin dad bakood abaar haya dad bakood maaa oon baa haya waxaa la rabay in meeshooda looga tago maaqaanta dadkii maaqaanta lagu dadka kor loo jiro marka sabab ay badan yihiin laakiin runtii annaka shaqada aynu ka fadhiisanay hadda wacyigelin la samayn lahaa hawsha intaa ka badan bay noqontaa insha allah saasaan rajeyna insha allah runtii horta annaka north eastern waad ogtahay waa dad maaqaanta oo soomaali baanaana waana yarnahay aan haddana waxaabaan kusii darasannay annakoo si yar haddana kurahayni intaan hadda hadda- hadda kurahayni markii la xisaabay waa lix boqol ho hogaho laakiin runtii kuraha aan haysanno hal milyan wuu gaaraya hadda si fiican goosan lahayd madaxweynenimada horta nin maaqaanta is habeeya oo isu imaada ayaa ayaa- ayaa u tartama runtii marka waxaa jira xaggii dadkii siyaasiga oo bulshadii ayaa kala maqan laakiin waxaan rajaynaa insha allah safartaan mee safartaan kala inaan maaqaantaas ku fiirin doonaan jecelahay oo maaqaanta waa wowleyna insha allah maya annaka waa wana la ogyahay waxaa jira wax la affirmative action way jirtaa ila wax lagu qabsada waa waa undada way jirta way muuqataa laakiin waxaan rajaynaa inaan maaqaanta ayakana na fiiriyaan aan taasan ka dhigin asbaab ah oo maaqaanta culusaan ka dhigin dhaqaalihii dhaqaalihii maanta waxaa lagu qaybsanaya maaqaanta kuraha ay haysato dad baa jira kurahooda ay siimada saddex milyan marka saddex milyan dadkii dhaqaala siin lahaa laasim aqliba ogoleen inaa maaqaanta isku sii la siiyo dad oo maaqaanta taal milyan aan gaaraynin marka waxaa hool loo taallo waanan ka tashan doonaa insha allah aqabad bay nugu tahay anigu waxaa la yidhaha xuseen maxamuud cali waxaan ku noolahay wajeer gaar ahaan dhankan isti Sa- sababta ay u goosan waxa waaye abaar baahsanaan jirta oo adduunka saamaysa maaragtay dadka madaxda iyo dadkaana ummadda ay ka warqabeen dadka waa la kala hayaa waa la kala maqan yahay mid iyo meela lagu kala dhacay nin iska warqaba ma leh meel walbaa la kala aaday xoolaha lala guuy ilaa soomaaliya la aaday meel walba meeshiis aadi karaas aaday dad qaar meelihii laga kala tagayo oo xoolihii ka guureenaas oo nuguba ah oo iska jooga oo ilmihii isguulihii iyo wixii oo maaragtay meeshii ay ku hereen oo biyina ay ku haysan nimaan biyo haysanin oo maba nafaaskaas iyo kashigaas iyo dhibtaa wax u gargaara oo dhex joogana ma laha dadka saasa iskuru goysi weyn maba dhibka weynaaba haysta waxay gelin ma laha wax dhex socda ma leh wax u tagaa ma leh wax dhibkiina maxad joogaa leh ma leh wax ka warqaba ma leh marka dadkii ho- dadkii hore oo horaan loo doortay dadka maaragtay dad dadka ku dadaala oo maaragtay dadka shacibka ku dadaala oo ka warqaba ma aha waxaa la yidhi calool dhalgan calool bahan kama warqabo saasaa loo goosanay dhibkaasaa loo goosan way kuraha ilaa adda- allaankan dadka wax ka warqaba ma leh bismillaahi raxmaan raxiim magacii waa marwa faadimiisi cabdulaahi waxaana ligu wacaa fasalaado waxaan rabaa inaan ka hadlo hadda kuruga jarkii u dambeeyey oo dhiig hore dhammaaday waxaa la sheegay gobolka waqooyi bari inuu yaryahay an hadda waxaan ka rabaa inaan ka hadlo magaalada wajeer horta sababaha way iska badan yihiin horta xilliga hadda la joogo waa xilli xun oo abaar dheer ayay jirto dadka ba miyiga joogo waxaa malaya dad badan oo kaar u imaan ayaa jira nin hadda isku shuqlay oo dadkii kaarkooda miyiga joogo oo xoolo dhaqatadahay hadda xabaarta abaar zaid u saameysay ma- u malaynaya nin daba kacayo hadda aniigtu inay meeshii joogaan uga tagay malaha waadna xasuusataa xilliga kuraha safarta aniigtu kuru jarka kaadka kuraha la jaraayo meel baa la fariisin ma xilliga la wareeganayo ma aho taasayt markaa waxay keenhaysaa qofkii miyiga jooga inuu isaga imaano meeshii santaa kuraha lagu jaraayo imaano tii horta aqabaday koow tahay midda labaad aqada labaad waxaa waaye in ay tahay hadda dadkii waalaahi waay xilliga ma kasay ma abaarti baa yeeli ma xaaladda magaalo horta magaalada way jar way xumaatay miyaa yeelaysa sababta eh dhaqaalihii waa waxawaaye lama jirto dhaqaalo wax la dhaha magaalada lacag soo galaysa magaalada ma aqaan ani meel ay aado laakiin ma ma laha tii darteed waxaa malaynaa qofkii hataa kaad qabo oo dhahda kuli soo gooso waxaad kuleeyahay gaari isaar on meesha kulaha kasoo goosanaya gaari isaar haddii isku dhihi waayo gaari isaar wuxuu ku dhihi anigaa gaari raadsanaya balkunkoo shilnasi tiina markaan dhibay keentay qof kastana lacag ma haayo marka hadda waxay noqotay qof kasta oo haddaanaytu kursi u baa raadinayo u lolamaayo waa inuu lacag raadsadaa meel uu ka keenabo marka tiina way adkaanaysaa soo haddaan markaa dadka bulshada ma fahansana faa'iidada uu leeyahay kaarkoodaanaytu ayaga ay haystaan inuu hubka ugu daran oo cadaalad ku heli laayeen ma fahansana taasaa markaasayto dadkii oo koorsugii horto ani uma ololeynayay midda uma ololeynayay madaxda inay kacaan oy isaga qarasis geliyaan oy qafkii kuraha rabi kuraha kaadka qabiy oo kuri inuu soo goostahay inay madaxda ay meelo geeyaan ma- ma jecli maogoli ma- ma- ma rabo laakiin xilligaa dantaa kugu qasbaysa inaas yeesho sababtoo ah haddiiba noqotay dhaqankii diib dhaqanka iska noqotay dhaqanka waa inaad raacda sababtoo danaad leedahay markaan tii dadkan waa yar yihiin oo hadda kurihii dadka xaabinayo kurihii meesha ay ka joogaan geysanayo dad yaroo dadaa ku- ku- ay ku jiraan laakiin intaas wayt waxay kutusaysaa qafkii xor uma aha kurihiisa waxaad noqonaya qaf la gatay ma garan qafkaana la gatina ma fahansana faa'iidaduu leeyahay kaadkiisa asaga u haasta hubka xooggu u qabo ma fahamsana so tiina wacyigelin dadkan waxaa la rabaa inaa la siiyo oo loo sheego muhiimka kaadka leeyahay ah ma la siinin weli waxyagelin la dhah voter education waxaa malaynaa waxaa iskale i b c weli may hagaajinin tiina markaa anigto dadkan ma fahansana ayadoo sii fahansaneen dadka kamaba dhadhacsana kuurahaygaana ayaa hub xoogan ah oo aan la- ku dagaaltami karaa lama aho sababta waxay leeyihiin ninbaa salay cali baa soo galay shalay dantiisu iska qaatay haddana cabdiin baa soo geli maxaa isbedel eh tiyaa markaa ni dadka maskaxdooda weli ka ximay sababta ah dadka mas-uulka ahaa horta waajibkooda way gaben marka horaantii hore dhibkii la kulmeen bulshada waxayba hadda u- u- u bite- u- u- ark- sabab ugu dhigtee sabab ugu noqotay in ay kurahooda ay gadaan intii waqtigaba la gaarin oo hataa waxay raadeen saddex kun qof wuxuu kuleeya "Aniga kaadkay waa kana waan soo bedelna lacag saddex kun isi soo taas waxay kutusinaysaa saddexda kun haddaa siiso berito horta marka kuraha la rada meelaad maraa ma ogid waa mid midda labaad berida markas kuraha qafkii adiga markii saddexda kugu gadana beri lama xisaabtami kartid markaan tiyaa dhib weyn keenta magaalada wajeer Sa- dadkii kura aan goosanaa jirtaa ka a- a- aan goosanin aa jira markaad weydiiso waxaad ku leeyahay yacni naceebaan qof u qaba misena maamul xumadii xilliga nagu dhacday ayaanba kaa kuru u goosanayn aniga tii weli weli culays ay ila tahay marka waxaa waaye inay dadkii maamul xumada magaalada taalla runtii musuq maasuq ugu xun wadanka an weligay wax u malaynaya musuq maasuq xumaan intaan dhan ayaa adduunka inaad la kulmaysa ma malayn jirin ani runtii wax kastoo dhacdo ma malayn jirin waxay waxay u dhimi kartaa horta waxaa lagu waxaa lagu tirtamaa xisa- xisaab haddii xisaabtaada ay hooseysa runtii waxaaba dhici kartaba inay constituensiyaal qalqal ay galaan hadda markii aa dhowtay boundaries la xisaabay la dhah makasi oo goboleyaasha aa dhowtay qaybta looga daray la dhah adi gobolkaada meeshii soo anak soomaaliyaan ahay alxamdulilahi muslin waanahay muslimka waxaa laga filinayaa inay soomaalida waxaa laga dhaq- dhaqankeena waxaa waaya inay ninka aan afar naag uu gursado tii ugu yar afar cunug mise shan cunug ay dhasho taas maxaa laga sugaya halka ninba waxaa laga sugaya inuu labaatan mise shan iyo toban cunug ay u dhashaan laakiin midaas waxay la yaab leh xilliga hadda la joogo xisaabiyaha markaas fiiriso hataa sensaska gadaa lagu noqoto waxaa malaynayaa sanadooyin toban sano oo kaleeta gobolka waqooyi barwile khaasatan wajaar iyo gaaris iyo mandheera waxaan u malaynayaa yani dadka way dhiminayeen moogi dad ma dhalinayn xisaabiyada taasna aqabaad waxay ku noqonaysaa horumarki xaal- maalada la- maaliyadda la qaybsanaya hataa wax xasuusataa ninka hore rail madaxweynaha hore oo hadda madaxweynimo oo lalaba intuu dhahay eh, mandheera lacag badan oo u qalmin ayaa la siiya taas maxay ku keentay markii la fiiriy waa xisaabiyi dadka bulshada tii dadka ma haastaan dadkana kuma fikirayaan kaadka hooseyta oy qariyeen inay maamul xumo keenaysa tartan markaa nayta madaxweynimo haba sheegin runtii madaxweyne ku-xigeen hataa waxaa jirtaa qiya- qiyaasaa jirtaa ani mogta intaana haystaa adaysa hataa madaxweyne ku-xigeen soomaali uma soo istaagi karta umaleyna sababto eh qeybteeda waxaa umaleynaa gobolka oo dhi- dhulkan ito kenyada kale ayaa isku mid tahay qalab eh, hubka hub wax- ay maanta ku dagaaltamaan runtii hub waxaa lagu dagaaltamaa waa kuru iyo wax- eh, dad xisaab eh labadaba anaga ma haysan dadkii kaadka haystina ma rabaan inay kaadkooda is rejistar gareeyaan oy vo- ay kura qaataan oy ninku ay qofkii alla umaleynaya inuu isbedel keenay inay doortaan uma maleeyaan soo tii darteed dad- tartanka dhowtay miska qayb qaadashada national eh, dowladda sare waa caqabaad weyn ay ku tahay waaba sheegtay waaba saasba kheyraadka iyo waxaa lagu bixiyaa tirada bulshada ba laguma bixiyo geedi iyo dhulbaaciis laguma bixiyo markaa naytu waxay noqonaysaa caqibaad ugu xumeed oo hadda dad annagana soo saamaysa ayay noqonaysa an eedana qasatan waxaan saaraa madaxdeena sababta madaxdii lasoo doortay hadda kursi ku fadhiyaan waa is- waa ay ka gaabiyaan maa weliba yacni si xun ay uga saxdeen waxaad u malaynaysaaaba qof intuu kaca waxaa u malaynaa nin ca- ciddiisa u taliya embiyaasha iyo mcayaasha iyo gobanayaasha waxay ka dhigteen guriga iyaga iska galahaayeen maarata habeenkan markay rabaan kasoo baxay markay rabaan ay galaayeen ay ka dhigteen bulshadii sababto ah qof la hadlaya bulshada ma laha dhibkaana jira qof u sheegaya ma laho arrimahan ayto hadhowtay muhiimadda ay leedahay nin u sheegaya ma laho No- aq- noloshan way adkaatay si markaan ayto bulshada ayaga waxay ku- waxay ku adkaysanayaan xooga saarahayaan caruurtaada maanta soo iskuul ku geysaa soo dugsi ku geysaa se cunay maanta casho ku cunaan aas ku raadisaa intaasay da ku xisaabtamaya laakiin faa'iidada kale waaba la iloobi markay dooro soo dhacda waxaa lagu leeyahay ana maxaa dana igu jiro ana maxaa arkay dad dhahaaya safartan kuruma ridaay kuruma ridaay oo sababta u ridayan maxay tahay waxaa waaye sababta ah maxaa faa'iidoonka heli war waxaa faa'iidoonka heli aan ku sheegi karaa ninka ugu fiican oo wajeer u malaynays qabiilku u ahaadaba ha aadee soo dooro aan isla dooran ani adi aan u ridno aan la xisaabtanno qofkan aan la heshiino ya qabiilna aan iska dhaafno markaasay tahay waxaan s- aan oganaynaa qaymaheeda laakiin waqooyi barisaan hadday ku socoto gobolyaal embiyaal dhow meeshay ka taagan yihin badan oo hadda kasoo galeen la celin doonaa jirta cabsida ay ugu jirtaa taas ee maxamed qasay adan oo ka imaaday deegaanka wajer east sida hadda aan ogsaanayo xoolo dhaqatada waxay kuraha u goosan waayeen waxaa ka mid ah abaaro ayaa dhacay abaarihii waa la kala guuray na walba xaduudka xagga ayaa iska maray ninkii madaxda oo lasoo doortay ayagana biyo uma geynayeen kuraha waxaa loo goosan waaya taas ayaa ka mid ah qof oo man hadda ay abaar haysana inay kuri mabasata waay runtii aniga hadda codsigay waxaa waa aan shicibkeydii waxay u dhimi karaan in dadka gobolka waqooyi bari madaxweynenimay u tartami waayaan
aniga hadda marka aan shakhsi ahaan uga hadlo shacabka waxaan rabaa inay kuraha goostaan
waa hagaagka dhegeystayaal ee, codadkaasi aa maqlayseen waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka iyagu ku nool ismaamulka wajeero iyagu ka hadlayey qodobkan maanta aan barnaamijka uga hadleyna ee ah tirada aadka u hoose ee shacabka ku nool gobolka waqooyi beri ee isu diiwaangeliyey ee dhankaasi iyo codbixiyaasha ama inay markaasi ka dhibtaan codadkooda doorasho soo socota ee bisha sideedaad qabsoomi doonta marka loo barbardhigo gobolada kale ee wadanka dhegeystayaal balaan dhegeysano dhankaasi iyo mandheera iyaguna qaar ka mid ah ee shacabka halkaasi jooga ani waxaa lii dhahaa aajab dunuur isaaf reer mandeeraan nahay weligaan mandera un baan joogi jirnay weligaan registration of voters waan samayni jiray laakiin midii maanta soo baxday i e b c soo baxay wax loo joog maaha wax jir maaha maxaa waaye northeastern dhan hadday noqoto 866 wax jir maaha waxaan ka yeelayna maaha mandera naftigeed is over 100 something registration voters annaka ma the whole day waxaan samaynaynaa in dadka kura ay goostaan inkastoo dhib meesha ku jiro hadda waqtiga abaar weeye reer baadiya ma joogaan laakiin wax magaalada joogo oo kuraha ah, oo goosani mala transfer ha noqotay eh, new registration ha noqotay nin qof aan goosanin mala qofki kura goosanin mala lambarkan aan yeelay waxaan ka yeelayn mala reer kenya haddaan sidii reer kenya caadi haddaan noqono wax noodisteen hoos naga dhige waxaan jirin waay been ay naga sheegeen iebc waxay rabaan inaan risooskii dad baa ka dambeeya aan u malayna ibc risooskan in qiibt aan ka helaynin reer waqooyi bari inaan waxba ka helayn maxay waxaa lagu xisaabtamaa regist- number of registration of voters hadday dhahaan annaga waa hooseyna annaka dowladda kenya qiib kama helayn waxaan qiib ka helayn mala kampala waad aragteen kenya dhan waxaa la qoray northeastern central waxaan wax la qor waad aragteen laakiin inkastoo meeshaasaan gaaraynin annakan lambarkan lambar jir maaha hatta mandera northeastern dhan iska dhaaf mandera annakaa ka horeynaa lambarkan ay soo qoreen northeastern dhan ay dheen waa been waxaan jirin waay resource unbaa maaragtay annaga soomaali haddaan nahay resource unbaa inoo diidi rabaa ma ogi waxaan ka- waxaan wax jir maaha ibc ibc meel laga soo gal ma ogi khayaano ay nagu sameeyeen khayaanadaas annaka reer northeastern haddaan nahay aan ka mid aannahay annaka ma yeelayn been ay naga sheegeen resourceti unbaa inoo diidi rabaan resourcekan annaka ilaahay aan leenahay nooma diidi karaan been waay resourcekayn waa caadi waa soconaa intaan haddi la qore mandheera kaligeed waay dhulka kale oo northeastern wajeer gaarisa kuma jirto hataa mandheera annaka ka badan waxaad qoreen marka beenta naga dhaafa dowladda haddaad tihidiin arrintan halli bedel arrin jir maaha arrintan halli bedelo wax dhibaan qabno oo aan lambarka northeastern hoosaad ka dhigtiin idinkaa garanaysiin Wa- wa- waxaad dhahi rabtiin annaga weli northeastern soomaaliya haddaan nahay third class citizen ayaad dhahi rabtiin saasunbaa warkayn hoos u dhi- lambarkayn hoos u dhigtay ma- ma ma ogi lambarkayn hoos ma jiro taas idinka ma yeelayn ogaanteed lahaw dowladda kenya haddayna maqlaayin khayaana ay naga dhaafaan annaga soomaali kenyaan aan nahay kenyaan aan nahay kenyaan xaqigayni soomaali ahaan yaa lanoo diidin hadda saasay u socotaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa nuur cabdu axmed Een, waxaan ka hadli rabaa arrintii oo diiwaangelinta registrationka ee votas ama kuraada la goosanay kuraada waxay istaagtay taariikh lix laba beri kadibna waxaa la dhahay ilaa taariikh labaatan iyo sideed inay gaarto waaye laakiin dhibka meesha yeella waxa waaye nidaamka ay u nidaamka ay u fulinahaysa guddiga i b c ayaa xoga yara qaldan annaga sidaan u aragnaa maxaa arrintan waxaa laga rabaa markii hore oo lasoo qalqaalinaa horta dadweynaha iyo musharaxiinta in lala fadhiista oo laga tasta oo la dhahaa xaggee wax laga bilaaba xaggee loo wadaa intayn u soconaa nidaamka iyada ma jira tan labaad waxaa kaloo jirta shanta sanaba waxaa dhacda doorasho doorashada dhacda waxaa laga bartaa markay wax dhacaan waxaa laga barta wax- waxaa hallaaba ama waxaa samaada wixii hallaaba iyo wixii samaadayba lama bedela dowladda intay fadhiisata een, maxaa ka soo baxay countidan een, eh, deegaanka maxaa ka soo baxay maxaa dhiboo jiri maxaa yaad intay saamaynaysaa ma jirin ma jirta lalama fadhiisto waxaas tan kale ma aragna annaga eh, shirkadaha ama meediyada localka ah sidii f m yaalka oo arrimahan lagu soo celcelinaya ama la sheeg- la- mar kasta laga hadlaya dadweynaha la gubaabinaya inay kura goostaan tan kale waxaa waaya horta kibaandar la'aanaa jirta dad badan oo kibaandar la'aan ah ayaa jiraan dadka kibaandar la'aantana kibaandar qofka marka sideed iyo toban keena sharci kenya waxaa sheegay sideed iyo toban markaad gaar iyo hal daqiiqa inay kibaandar loo geeyo kibaandarka la goynaa inta lagu goynaa waa inaad qofka imaada xafiiska kibaandarka laga goynaya laakiin annaga waxaa waaya hal sano kadib ama lix bilood kadib ama laba sano kadib dad qaar waxaad arkay maamahooda shandhal leh oo kibaandar aan qabin hadda aan kula hadlahay qof aan kasoo tagay oo shan cunug qaba kibaandar ma haysto qofka waa reer kenya tan kale waxaa waaya kibaandarada badidooda waxaa haystaan chiefofka iyo registration office xafiisyadooda yeelaan mana aragna mana maqalna ayadoo qaatal le kibaandaradiina weli dad kale ayaa sii jira annaga safartii haddeed kama faa'iidaysan mashruuci loogu bixinaya dadka faraha loogu bixinaya qaxootiga dad qaxooti ku jiraan oo- nala joogo mandhaara joogo guddiga qaxootiga kuma dirin xisaabta reer mandhaara annagana madaxdayni ee, xildhibaanada iyo dadkii aan soo dooranay wax maanta ay ka sheegeen oo baarlamaan geenay dheheen dadkaas way jiraan dadka magaalada way joogaan dhowr boqoloo qof oo magaaladan joogta marka hore qaxooti galeen haddana farooda ay soo laabteen oo intii maadeen kibaandar gooseen ilaa iyaga hadda kibaandar loo diidayin qofaan hayaa hadda waraqdiis ilaa toban sano joogo toban sano kibaandar mays waraqda ku sugtoo la diray waxaa lalee faraada qaxooti ku jiro qofka mandhaar uu joogaa aniga gudoomiyaan la kulmay county commissioner waa weydii waxaan dhahay arrintan say wax u jiraan waxaas dhahay xildhibaankiina kala xariiri xildhibaan ma hayno oo xildhibaan hadda aan la xariirayna aan dhihi karna maanta xildhibaan maxaa soomaali ahaan in loo wajahay ahayd arrinta gaarisa wajari mandheera isku mid waay qof kasta qaxootigaas lugu ku lahay xildhibaanada inay shiraan xildhibaanada noodistan oo arrintan ka hadlaan oo ay ogaadaan qof kasta meeqaa qof ayaa joogto een, kursi baarlamaaneedkiisa ayaa laga rabay laakiin ma dhicin Een, tan kaloo jirta waxaa waa i b c annaga xoogaygooda waxaa nugu dhacay cudur iyo abaar iyo col iyo waxyaalo baana galay mar kastoo a b c wax goyne waxaa lagu soo hagaajiyaa ama dowladda ay mashruuc suubinaya sensaska dad fiirisa waxaa nugu soo hagaagtay annagoo abaar kala tagnay oo soomaaliya etoobiya kala aadnay oo dadka annaga ay joogeen dadka marka la xisaabay ilaa iyo waxaa naga maqan hadda nus milyan dad ah dowladda nus milyanka ay naga sii goyso guli xisaabtaa innaga marka dadka markii ay abaar dhacdo ama col dhaca ama cudur dhaca unbaa un lasoo xisaab lasoo raadiya maxaa wadanka kale wadankan wadan kama ficna kenyada kale kama xumo wadankan isku mid aan ahan isku aqaanaan haddii dadka ay u malaynaan mandera inay kenya u dambeysa mandera waxaa ku yeesha boda point one boda point one waa kenya meesha ka bilaabata bilawgii wadankan in laga bilaabo mashruuc iyo wax kasta oo bilaabana bilawga wadankan in laga bilaabo waayo marka mar kasta dowladda kenya annaga ay nagu gaadeen ay mucdada nooga dhigeen waktiga ay masiibooyin jiraan hadda dad qaar kuri amaba goosan karaan maxay u goosan kareen qof biyo haysanin jidkan hadaad marto anigu jeeran shali ka imaadan ku dhahay jidkan hadaad marto jidkay taagan yihiin carruurtii oo biyo raadinaya marka waa nasiib xumo maanta annagoo toban sano devolution joogin oo ilaa iyo boqol bilyan oo shilin ayna soo gashay maanta inaad qof jidka biyo u istaago waa foolxumo waay taasna dowladda korey ka socotaa maxaa dowladda kore tan la xisaabtami lahayd way dhaqaaqi lahayd arrinta way socon lahayd waana
hagaag codadkaasina waa qaar ka mid ah shacabka ku nool ismaamulka mandheera iyaguna ka hadlaya maragtiyadooda ka dhibanayay bal waxaa arintaasi sababaya iyo in gobolka waqooyi bari uu isagu noqdo gobol ka duwan gobolada kale ee dalka marka ay timaado qaashada kaarka codeynta warkii ayaanu soo hayaa balse kansalii hore ee deegaanka shanta abaq ee degmada lagleer ismaamulka garissa rashiid gaaranaya isna waxa uu ka hadlayaa isla qodobkan dhegeystayaal bismillaahi alxamdulilaah magacaygu waxaa la yidhahdaa rashiid gaarana daahir kansalihii hore ee shanta abaq ahna odayaasha reer gaaris cabdisamadow saad u arkayso annaga reer gaaris account haddaan nahay ama reer northeastern professor runtii kuuraha annaga aad iyo aad buu hoos ugu dhacaa waktiba wakti ka dambeeya inuu sii hoos dhicahayaan u aragnaa sababta kalifaysa waxaa waaye hor dadkaana waa reer guuraa dadka mar hadduu reer guuraa yahay haddana raxmadda ilaahay uusan helin wuu guuri soomaali buu ka dhici mandheera buu ka dhici moyaal buu ka dhici tana river oo gadigaa kaluu mari ninkii kuura goosan lahaa wuuba tegey horta kuurayaa goosan hoos dhacaha u weyne ee uu hoos u dhacaya waxaa yeeli abaarta waxaa kaloo labaysaa dadkii haddane isku guur buu kuurihii geli oo maxaa waaye aniga waxaan ka taaganahay lagdheera kuurihii dadkaygii aniga ila qoyska ahaa baan ka daldali gaaris waxaan aadin lagdheera kuwa wuxuu ka soo daldali faafi wuxuu aadin balanbala kuwa wuxuu ka soo daldali balanbala wuxuu aadin faafi ku ijaaraa buu aadin kuuraha asaga ee dhibaato keeni marka boqolkiiba labaatan ama shan iyo toban double registration bay noqon ninka maalinka markuu intuu kuuraha soo isaa rid uu yidhahdo waaba zero double registration baad tama ridi kartid marka waxaan dhihi karaa waxyaalaha hoos u dhaca keenayso waxyaalahaasaa ugu yaa ugu badan tan labaad ma soo baxo dadkii maba danaynayo kuurihii kuura markaan soo goosanayo xoolahaba gafakan buu iska leeyahy haddaanan loo wacyigelinin oo wacyigelin la siinin oo loo bixin oo shirar loo qabanin oo madow gaasho la tegin oo faafi la tegin oo balambala la tegin oo dhaadhaab la tegin oo masalaani aan la tegin oo dadkii loo sheegin war kuuraha goosta aan la dhihin ma goosanayo ninkan reemiyiga eh neefka ariga ugu qiim badan kuurahan adi aad sheegayso marka kuuraheen waxyaalo badan buu ku fadhiyaa waxaad
waa tahay dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal shacab shacab fara badan ayaa soo dhegeysta gobolka waqooyi bari gaarisa wajaari mandheera oo markaasi waxyaalaha kala duwan ay sheegayaan bal haddaba adiga maxaa kaaga baxay maxaa iminkan noo qorshaysan oo sidoo kale aan waddo ku mari karnaa oo sidoo kale wax badan aan kusoo dhacsan karnaa anagoo kuurahayna ama kuuraha markaas gobolka qoybar lagu faari karo waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan hal dhegeystaan qadka telefoonka siinaya dhegeystayaal intii aanan warka markaasi tobanka barqnimo aanan dhegeystayaasha aysan dhegeysanin laakiin marka hore bal dhegeysta qadka telefoonka ku jiraan siinaya wal asagana fikirkiisa iyo iyo weliba fikirkiisa iyo sidoo kale aragtidiisa ku aadan qodobka sooka dooda ee markaasi miiska inoo saaran habka markaasi looga doodi karo sidoo kalena noqon doonta mid kuwa markaasi gobolka waqooyi lagu faano oo markaasi lagu soo raadsado cagahooda adigoo markaas waxba aan raadsanin markaas lagugu imaado dhegeyste bal hal dhegeyste ayaan qadka telefoonka siinaynaa bal fikirkiisa aragtidiisa iyo sidoo kale waxa markaasi noqon karto isbedelka iminka looga baahan yahay iyadoo cid waliba markaas looga baahan yahay in kowraha ay gaashaan ay ka dhigtaan oo sidoo kale ay ku difaaci karaan noloshooda qadka telefoonka dhegeystaha war walaal waan ku salaamaya soo dhowow
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعقي حسوس وقاس cabdiweli macalim ducaale عبدو ولا هلكا كسو انتاي magaalada gaaras سو دو عبدو
maxaa laga hadlayaa saaka
waatahay idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal Eh, barnaamijkii dabcan inuu hadda shito dhegeystayaasha- dhegeystayaashaan filaya laakiin dhegeystaha kale ee lala socday ayaan siinayaa bal fikirkiisa isagana ee ku aadan aragtidiisa dhegeyste haddii aad ima gadaal naga soo biirtay dhegeystayaal waxaan kaga hadlaynaa iyadoo markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ay ku dhawaaqday natiijadii waxay leeyihin markaasi dadkii eh, t- markaasi goostay codad eh, waa kuuraha markaasi goostay in gobolka waqooyi bari aada u yartahay codad kala eh, kala duwan ayaa soo dhegeysteen dhegeystayaal countiga wajeer iyo dadku markaasi aragtidooda ka dhibanayaan iyo sidoo kale waxaa soo dhegeystay countiga eh, mandera oo aragtidooda markaasi ka dhibanayaan iyo waxa sababta markaasi ay keenayso in qofka shaqsiga oo sidoo kale dan isansan iskaga dhigin arrimaha ee wadanka dhegeystayaal ee ku aadan dhanka doorashooyinka iyo weliba kuuraha markay imaato dhegeystayaal in ay kaalinta hoose ee gobolka waqooyi bari kaga jirto kaalinta haddaba sidee looga dhameyn karaa oo sidoo kale noqon karaysa gobolka waqooyi bari mid markaas isku dheelitiran sidoo kalena hufnaan iyo howlo kala duwan markaas noloshooda wax badan kaga qabsan karaan ayagoo ku faanaya arrimaha kuuraha dhegeystayaal waxaa dabcan dareemaysaan in gobolada kale gobolka eh, gobolada kale wadanka sida countiga Man- eh, waa countyada markaasi nairobi countyada markaasi bungoma countyada markaasi mombasa waxaa dabcan ay markaasi iminkana raadinayaan hanaanka wadda waliba tartan uu kaga jiri jiro uu kaga jiri karo codadka dadka markaasi ugu dadka badan dhegeystayaal ee kuuraha codadkooda markaasi dhiibta dhegeyste arrimahaas ayaan kaga hadlaynaa barnaamijka qadka telefoonka soo dhowo walaal
halkan ku furan walalo soo dhowo fadlan soo koob eh, soddon ilbiriqsa haysata haye
dadka maxay barteen mm.
lacag waxaa lahay war lacag hadda ma ahan laakiin maxay tahay sababtu qofka kuura u goosan layahay hadduu u baahan yahay inuu horumar noloshiisa deegaankiisa uu ku gaaro kuwadaa sababtuu goonsan lahay Ah,
lacag bay barteen baan ku dhe maxay lacagta marka maxaa ula jeeda lacagta ay barteen lacag baa lagu siinay kuuraha goonsan way haye
meel baan kuu qori way kuwa xalin meel baan ku qori shaqaan ku qori marka qof wuxuu sugaya in loo imaado go- eh, kuura goosan la dhaho
haa oo ma- kadibna uu goosto lacagtaas u qaato haa ma hadee kuugu dhacday wixina wixina ma suurtograyso Ah, aad baad mahadsan tahay saaxiib qeybihi ugu dambe ee barnaamijka hogaanka xaaladda dalka oo aad soo dhegeysateen waa maanta aanu ku gorfeynan ogana hadlayno waa xogagtii ugu dambeysay ee dhankaasi iyo isdiiwaangelinta code dadka codbixiyaasha waxaanu soo sheegnay in gobolka waqooyi iyo beri dadka halkaas iska diiwaangeliyey ay aad uga yaryihiin marka loo barbardhigo gobolada kale ee dalka waanu sheegnay in lix boqol toban iyo afar kun oo qof oo keliya halkaas iska diiwaangeliyeen halka gobolada qaar ay shan milyan afar milyan saddex milyan laba milyan iyo hal milyan ay iska diiwaangeliyeen taasoo sidoo kale aanu sheegnay amaba sida codadka ku maqlayseen qaar ka mid a shacabka ee ismaamulada ama gobolada kala duwan ee gobolka waqooyi bari ku sugan ay sheegayeen ee amaba arrintaasi ay tahay in walaac laga muujiyo hadhowna ay saameyn ku yeelanayso miiska gorgortanka markay timaado awood qeybsiga iyo sidoo kale qeyb dhankaasi iyo dhaqaalaha iyo weliba een, arrimaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo midka horumarineed dhegeystayaal si guud qodobadaasi aanu barnaamijka oga hadlayna maanta waxaad markaas sidoo kale soo maqasheen hoogtaasi iyo ee, aanu ka soo hadalnay ismaamul walba iyo sidoo kale dadka iyaga u diiwaangeshan ayaanu ka hadalnay sidoo kale gobol walba ayaanu fiirinay ee, cidda ama tirada u diiwaangeshan dhegeystayaal waxaa sababay in gobolka waqooyi beri uu ka duwanaado gobolada kale ee dalka oo tiradaasi ay si aada oo markaasi hoos u dhacdo ama ugu yaraato marka loo barbardhigo waa tirada guud ee shacabka ama dadka halkaasi ku nool ee gobolka waqooyi beri oo lagu qiyaasay inay gaarayaan ilaa saddex milyan oo qof dhegeystayaal iminkana qeybiya ugu dambe ayaan u gudagalaynaa maadaama aan waqti u helwaanay qeybihii dhexe dhankaasi iyo baraha bulshada iyo sidoo kale ee, waxaanu eegaynaa amaba fahamka ee, iminka dhankaasi iyo fahamka iyo weliba waxaanu eegaynaa waxyaabaha dhankaasi iyo baraha bulshada qaar ka mid a ee lagu hadalhayo ayaanu eegaynaa dhegeystayaal ee, yuusufow bal maanta fahamka sidoo kale gabagabadii aan ku siqana daqiiqada kooban ee hayn- aan haysanaa ee fahamka maanta maxaa inoo yaala ama miiska inoo saaran haddii aad dhegeystayaasha usoo bandhigto ee waxyaabaha maanta aad markaasi inoogu talagashay ilaan ballan baanu markii hore lahayn oo ahayd bisha labaad markii la gaaro Ee, arrimaha waan jilcinayaa laakiin weli dhegeystayaashu ay kaa dayarinayaanoo waxay leeyihiin yuusuf halkiisunbuu taagan yahay waxa iska bedela ma lahan muscaw hota dhegeystayaasha haddii loo jiliciyo ya Mhm.
halkooda may taagan yihiin waxayna noqotay qof walba markaan barnaamij ka baxo inuu whatsapp kaxay ugu soo qoro in qof isoo waco walaa hata lambaro aan weligay arkin oo weydiinayaan su-aasha bas jawaabteeda in la helo Mhm.
marka haddii jawaabtii ay rabaan yaa hadda ka dambadi mascab baa loo soo maray
aniga kolley qofka su-aasha aniga keena aniga mihi
may adiga adiga ma garsoorka kaa dhiga su-aashan kuu jin dhiibaa jin ninkii keena ayaa bixiya ala soomaalida ku mamaada mogtahay Yeah.
marka su-aasha adiga ayaa keenay Aad iyo aad.
een, harxilaalaha adiga ayaa keenay Mhm.
fahamka adiga ayaa keenaya Mhm.
dee jawaabtuna laakiin kolley haddii aduu wixii ma ale- aad mar haddii ha- eh, harxilaale ay noqoto marka way ku qasbiin dhegeystayaasha in aanin waxaan rabaa qofka uu dadaalo mise waxaan ka dhigaa maanta qofkii hadduu sheegi waayo jawaabtii inaan berri haddana ku celino berrida aan aniga sheegin aniga laakiin yuusuf si hadda Sidee kula tahay adiga?
sida waxaa ku wadaan ku qanacsanahay Eh, sababta ma taqaanaa aha, dee markii meeshan aan ka baxno aha.
sidaa sheegtay ama sidaan hore u sheegnayba Mhm.
qof walba dee maskaxiisa uu tuujinayaa Sax.
qofka ugu dhowna la kaashanayaa Mhm.
haddii qof oday uu ahaa Mhm.
qof xikmad garanayo Mhm.
abbaanna hadduu ka agdhow yahay Mhm.
su-aashaasi uu la tegayaa halkaas Ah, uu ka faa'iidayaa halka ku soo laakiin haddii faa'iidaya.
intaan ku jawaabno Aad iyo aad.
dee qofkii cajis laziness aa lalaa haddii kale een, hal waan samayn karaa maanta haddaan sheego berrina aan ugu soo celiyo berrina jawaabta aan ugu sheego laakiin maanta jawaabta qofka asagoo maanta eg- yani assignment aan siiyo uu soo dadaalo uu soo xarbi berri aan iskugu imaano haddana aan wada sheekeysano jawaabta marka berri aan sheego waa suurtagal ayadana maanta maxaa la soo kuusan tahay maanta waxaa lasoo kuusanaya horta een, nin baa wuxuu soo qaatay neef ari ah Mhm.
neef ari Mhm.
yuu soo qaatay Waa Cid- gartay.
ciddaa markaa wax wax la-aan ka ahayd
baadiyaha ayaa laga dadka baadiyaha ayaa garanaya ciddaa wax la-aan ka ahayd waa gartee yacni baadiya ayuu ka yimid ciddaa wax la-aan ka ahayd ninka Aha.
neef ari buu soo qaatay Mhm.
neef ari buu soo qaatay suuquu la imaaday muscabo Ah.
markuu suuqa la imaaday neefka ariga markay arkeen dadkii bay way u tashadeen way kala boodeen waxay ku dhaheen maxaa maanta waraabaha aa wadato ma waalatay ma xoolihii anaga oo halka suuqan ku iibsanayna usoo dhigatay kii buu u tegay qaraabe ahaana wuxuu dhahay, war xo- ma- maxaa- maanta maxaa ma lagu maray wuxuu u tegay seedigiis maa ninka gabadha uu ka qabo sodogiis oo meesha taagan buu u tegay markaasuu ku dhah sodogaada kuma khiyaanayo maante maxaan ku dheh sodogaada kuma khiyaanaye bal weyd markaasuu ku dheh sodoga we waxaan aan wat muxuu yahay wuxuu dhah dee ma- reerkii saa maaha maaba ku ogeene waxaan bal bal kac bal meelaha meesha kala imaad kula noqo bal waraaba inta kala imaad ma nacam buu dheh waa sodoga hadduu ereygaa dhehe wuu sii daayay nafkii wuu sii daayay markuu nafkii sii daayay dadka dhan kusoo la hayaameen way kala qof walba wuxuu doonaya inuu nafkii qaato Neefkii ari- dheh.
ee, neefkii ariga Mhm.
neefkii ariga Mhm.
inay kala qaatay damceen Aye.
markaasaa ninkii gadaal umuu soo jeesanin haddaba ninkii maxaa u haray marka ninkii muxuu la hoyay
muxuu gurigii ama ciddii la aaday ninkii muxuu la hoyay guriga guriga ma aha ninkii muxuu la hoyday muxuu muscab la hoyday dee xaafadii la aaday soo maahan haddii aniga xaafad waxa anigu waa laakiin inaga waxaan kuleeyahay ninkii muxuu la hoyday haddii neefka neefkii ariga uu la imaaday oo lagu dhahay waraaba wadata eh, sodogiisa uu ku kalsoonaa ula tegin waraaba waraaba wadata xagga kaga duruq ciddina Ah.
ay ka baahnayd Ah.
uu ka soo qaaday Aha.
haddaba ninkii muxuu la hoyday basiid basiid yaa akhi sii dhegeystayaasha fursadda daqiiqado kooban.
kooban ee haysanaa aadii u Saddex- fududahay saaka sheekada masii badan masii soconayso saddex dhegeysta keliya la siinaa oo kadibna Si, soo xiraynaa si, si.
Mhm. ilaan waa maalin jimco ah inay sheekadii hadalka in lagu sii bato ma Dooni rabno mayno.
Mhm. mar walba waan iska- waan iska ilaali jimco markii la gaaro inaad sheekadii hadalka aadka u badiyo Haye.
Ah. bal qorshahaaga dhegeystayaasha muxuu yahay eber toddoba eber laba saddex shan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan muscab hadday kugu dhici lahayd maxaa samayn lahayd arrintaasa Ah.
nia horta waxaa mataqaanaa Mhm.
arrintaasi iguma dhaceen sabab sababta waxaa waaye Mhm.
dee aniga dadka badankooda oo hata qof walba maarata dadka Mhm.
hadaladooda badan lama raaco Haye.
dadka meela u bataanna Mhm.
saan filayo Mhm.
waa la iska ilaaliyaa Aha.
ilaa waxaa lahaa dadka meela u bataan Mhm.
wadada dhanka bidix bay noqotaa Haye.
marka haddii qof walba intuu kugu soo haya amuu ku dhaho war iska dhig iska dhig Mhm.
neefkaada wado adigoo maanta dhan soo wadatay war ilaa maraaba hadduu yahay waabuu ku cuni lahaa soo mahan muscab intaasi neefkii ariga aan la imaatay suuqa waa lagaa gadan waa lagaa iibsan waxaa lagu dhahay waxaa wata waraaba haddii laigii iibsan waayo la- yuusufow laba qodob baa meesha ku jiro haddana adiga markaa waa maxaa dha waa la noqon markaa la noqon lahayd waa duqii sodogaada gabadhi telefoonka u dir waxaa ninka waraaba maanta usoo dhiibtay Mm, waxaas waa waxaa laga dhaadhicay guri markaa tegto oo nafkii neefkii ariga aan la laawatana waxaa lagu dhahay gabadh inta ge- carruurta gees maxaa neefkan waraabaa aa wadatay maxaa- neefkan wara- waxaa lihi waraabaa wadatay maxay een maxaa samey marka sheekadan Ah.
waxay soo xasuusinaysaa riwaayad Aye.
hadda ka hor aan fiirsade Aad iyo aad.
allah u naxariisto Ehe.
sooraan Ehe. laakiin tan sarbeeb waaye Midka waa fahansanahay muxuu looyday?
waa fahansanahay yusufo Ehe.
neef ayuu soo qaaday Mm.
Een, wuxuu soo qaaday neef ida ah Mhm.
suuq ayuu marka usoo waday Mhm.
qof ayaa ka hor maxuu dhahay war laxdan eh, lax ayuu waday marka wuxuu dhahay war ridan igi iga iibi Ehe.
ridan iga iibi war ma ri baan wataa ani waxaan wataa eh, neef ida ayaan wataa maya ri baan wataa wuu ka tegey qofkii qofkii labaad ayaa u imaaday sidii uu ku dhahay qof saddexaad qof afaraad ilaa maamarkii dambe intuu gurigu ku laabtay oo xaaskiisa intuu wata war saake maxaan Aha.
halkan ka bixiyey wixii saaka aan suuqa geenay Mhm.
ma neef ida ayuu ahaa mise rii ama orgi ayuu ahaa Aye.
marka laakiin tan walow sarbeeb ay tahay Mhm.
sheekadaas ayay u eg tahay daqiiqadii ugu Saak- saaka maxaan ka hadlayna
ya saaka maxaan ka hadlayna arrimaha guddiga doorashooyinka xuduuda i b c soomahan doorashada waxa mhm.
yaa Ah.
Ay, waan u jilci marka
Mhm. arrimaha doorashada ay ku saabsan tahay waan u jilciyey laakiin ay su-aalayaan weydiiso adiga qofkii as- neefkii ariga reer ciddiisa ka baahneed wuu ka soo qaaday suuquu la imaado suuqa markii loo imaadana oo kor laga arkana waxa waa loo tashada waxaa la ninka waa kaasuu soo wataaye maanta waxba ayaa laga gadan markii uu go- goobta uu la tegana wuxuu leeyahay neefkan baa wataa haliga gado wuxuu waxaa le maanta maxaa ma- maskaxda mayaa inta ka keentay waraabahan war waraaba ma iga gataa war waraaba wadataa wuxuu marka nin kale saaxiiba yihiin buu u tegey waxaa u dhahay bal waraa- walaalow maxaan wataa Si- war- saaxiibo maahe sid maya saaxiibkiisa waad u tegi haddana Haya.
waxaa lagu dheer nin waxaa wadato waa wax waraaba Aha.
markaasuu sodogiisu geeska arkay markaasuu hi sodogaan ku kalsoonahay Sa- sodogu see tahay fiican waxaan aawat muxuu yahay maalintaa la Markaas dhadigana maxaa cisaan ma kugu ogeyn maxaa kugu dhacaalle maxaa waraabaha intay kala imaata tufsa usii daayo ka carar markaas dadka dhan kusoo ololay gadaalna uma soo jeesanin haddaba ninkii muxuu la hoyday ninkii muxuu la hoyday waa su-aasha yusuf una weydiinayo Ah.
idin weydiinaya dhegeystayaal aad aad hadda ku jirta idin weydiinayo Eh, mar hore aad isku dartay Aye.
haye qof walbuu isweydinayaa Mhm.
waan filaya dad badan hadda inay isweydinayaan uu leeyahay muxuu la jeedaa muxuu la jeedaa muxuu la hoyday adigu isku day fahankaada
ninka ma maruguu la hoyday ma lacag buu la hoyday ma neefkii uu qaatay haa bal adigu isku day maxaa kugu soo dhacayaa markaad sheekada isu keento maxaa kugu soo dhacay maxaa kugu soo kordhaya Mhm.
maxaa la imaanaysaa adiga bal fahankaada tuuji haye maanta yusuf xoolo ayuuna geeyey waana dhex qaaday armihii kale dadka waxay wataan xoolahooda mise xoolahay wata dadka hadda waxaan ka hadlayna saaka Aha.
waa xoolay wataan waxaan ka hadlayna kuura waay kuurahay wataan xoolay u yahay waa dadka ma garad sax laakiin haddii shaki laga geli ka war
oo la dhawaxa wadato waa waa waa micnaha waa askakaar caadi ah bal dhegeystaha sii fasacdo halkan dhegeysta keliya
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
cabdinaasir magaala raamo waan kaasoo wacaya haye cabdinaasir soo dhawow
sheekada waa iga fashishisi ninka wuxuu loo yidi male eber uu loo yidi waxba lama hoyo ina dee leefka leefku sabcada lasoo dhaga waraababa duu isu bedelay marka eber inuu loo yidi baa haligi ila noqotay cabdinaasir hal ninkaas cabdinaasir hal nin noqdo, nu- waa bal nin gablame cabdinaasir bal nuxurka sheekada bal kaga dhaca nuxurka sheekada
nuxurka sheekada aa ninkan neef arigu watay suuqii uu geeyey suuqii markuu geeyey hadee dadkii wax ka gadan lahaa ama wax kala iibinayay inuu waraabo wataada ninka ku tilmaameen sida riwaayaddu hadda ka hor aan daaw- aan daawada ninka la waalayo camal Ay, marka marka Weliba maxaa waa waalantahay la leeyahay.
marka- Marka- maxaa ku hosduugan marka maxaa ku hosduugan maxaa sarbeeb looga dhigay marka
tarbeebteeda baashaan waa fara badan waa uu nin yacni tacabkuu soo haayey tacabka uu ku aniga sidaan u fikirtay cabdinaasir ahaan yaan ku misaali karaa qof un qashaari waa qof hawl qabti hawshuu qabtay hawl aan laga guul gaarin uu noqon shukran Sidaas aan u saaxiib fikirtay aniga cabdinaasir nuxur fiican ay leedahay laakiin ninka fasirto aad baad umahadsan tahay Waalaikum saaxiib shukran saaxiib oo dhegeystahaas umahadsan yahay raamu waad dareemi kartaa een, eh, wax baa ku hosduugan Aha.
laakiin wuxuu dhahay qof dadaalayay oo meel cilo la la dhigay waa lagu sifeyn karaa uu leeyahay qof yacni dadaal fara badan haye meel cilo la dhigay habal hayaan siina qofkana walaal waan ku salaamaya soo dhawow magacaaga waa ishaaq xuseen ajma magaalada magaalada isaaqow
inkastoo nin hore aan barnaamijka u socday anada aan isku day waxaan leeyahay qofka waxaa waye maskax aan lahayn waxaa waye waa waa lagu shubi karaa yacni qofka waxaa maskax kale lagu shubi karaa waay maxaa lagu shubi marka qofka yacnaha adiga mataqaanta ama kuraaba noqoya haddii wax lagu sheego wax wax lagu sheego maskaxda markuu kuu xirnay maanta kulaaba wuu shubi karaa wixii ujeeda lagaa duwi karaa magacaagii xasuusi
ya magacaagii xasuusi saaq xuseen oo joogo magaalada mandheera gaar ahaan suuq xoolaha isaaq adiga ni- waa tahay xigaa kalaan siinayna walaa soo dhow magacaaga hallo star f m waa tahay dhegeysaa isagana was dhegeysanaya wuxuu leeyahay Mhm.
waxaa sheegi lahayd ma sheegtaa marka uu isweydiinaya marka qadkana uu soo galay minaa ku gashaa maxaa ku tilmaami karnaa marka dhegeystahaas in cabsanaya miya nin musmiya Eh.
waa ninka intuu suuqa keenee xoolaha waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
horta sheekada waxaa waa tii saaka isku daa walaal magacaaga horta
tii madheera zaynab saaka mandheera waa kacsan yihiin
tii madhe- tii madheera tii saaka waqooyi bari iska wada oo kuraaga horta markii aan aan dhankaas u dhigto Een, zaynab een, aan aan ku kala jilciya adiga
haye dumar baa tahay soo ma ahan marka ah een, ciddii reerkii baahi buu baahi qabtu yuu kaga soo saaray ne- neef ari ah
haye baahida maxay tahay
baahida neefkaan gaal galas lahay neefkiina waraabas ka noqday neefka baahida muxuu kus muxuu ka muxuu kaaga baahi muxuu ka muxuu rabay inuu kaaga baxo inuu baahi kaaga baxo muxuu rabay gaajo
gaaja
ah laakiin waxaa waaye kuraagay ku socdaa hadda dhan- waqooyi baray ka socotaa oo maarata wixii haysteen badbeen laga soo saaray oo lix boqol oo dhahay ayaga dhanba waxay haysteen oo marka walba lacag u dooda oo dadaan nahanay dhaha oo waxba aan ka jirno kuwood yarna isku sii dagaala mar walba isdilaa laga wada habo walaa la dhaha ana saas u dhig aad baad mahadsan tahay waa tahay musacbaye dhegeysta ugu dambeysa ayay ahayd Eh, yusuf haddee aniga ha igu soo celin arrintaa aha may waad ku khasban tahay isku day bal jawaabta aniga aniga kuma jiro ma isku day musacow Eh, aniga waan garanayaa jawaabta yusuf isku day bal haye dee waan jawaabayaa haye inaan jawaabaan artaa ha isku day musacad calal adeegaas maya isku day isku day
basiid waa yusuf Hai.
aan sheekada marka hore aan kuu sheegayo ama aa bilaabi soo basiid waxaan ii kula sheeg musacab sheekada aniga adi maanta isku si u fahansana Haye, sheekada haye.
ma fahanday Aha.
Eh, inaan micnaha aan aniga arinta daaq- daaha ka qaadana ma doonayo Mhm.
ileen musacab sheekada waa laba Waa ninka ogahay.
muxuu la hoyday ninkii uu ku kalsooni uu ku kalsooni qabana wuxuu saas u dhahay muxuu saa u dhahay Mhm.
adiga ku kalsoonida aab maanta aabaha kalsooni u qabto inuu kalsooni kalsooni la-aan ku dhihi kara ma la socotaa Waa ogahay.
ayaa Mhm.
then
yusuf sheekada waa basiid markaa barnaamijkeenoo soo xir
ayo ayo dhegeystayaasha usoo xir marka haddaa inoo sheegi weyse wala noo soo xirayo aan ka baxay aniga saas nabadgelyo dhegeystayaal ayo usoo xir ileen ileen yusuf adiga intaa wax inoo keentay haddana anigu soo celinaysaa mogtahay dhegeystayaasha aad baa mahadsanyihiin la socodka idaacadda iyo la jaanqaadkooda dhegeystayaal isniinta ayaan dib u kulmi doonaa hadduu ibiirahdo musac ismaaciil iyo yusuf bakad barnaamijka hogaanka xaaladda dalka ayaa dhegeysanayseen madasha ayaa fooda inugu soo haya